ahlan wasahlan wmarxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti waana wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal subax wanaagsan oo dhegeyso suuban waxaana soo dhegeysan laantafka soomaaliga ee b b c da v o e da yurub tafsiirkii qur-aanka kariimka ah idaacaddan ku daafuray dhegeystayaal iminkana kusoo dhawaada xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwan ee ka qoraan waana wargeysada kale ah the daily nation iyo the standard oo suxlib ah idaacadda star f m dhegeystayaasha xogta waxyaalaha ugu dambeeyey aan halkan kula wadaagno marka laga rabo sabtida iyo xadda waxaana saakananala socodsiina anigoo ah yuusuf bakat dhegeystayaal qeybaha dambe dhegeystayaasha ayaan fursad u siin doonaa saaka siday ku abiristeen kusoo kaakacay maqalka idaacaddana eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan wargeyska hore the standard saaka waxyaalaha halkan uu bogga hore kusoo qaatay ayaan ku bilaabaya saaka sida wargeyska boggiisa shanaad iyo weliba boggiisa afraad uu ku qoray halkan faahfaahin macluumaad uu ka bixinaya iyo weliba cidda ka dambeysa iskuullada waxyaalaha dadka guwaya ama ardayda guwaya iyo weliba digniinada ee culus ay soo saarayaan wasaaradaha amniga gudaha dalka ee dr fred matiangi ama wasiirka dr fred matiangi wasiirka waxbarashada george magoha kuwaasoo sheegay in ay tilaabo xoogan laga qaadi doono dadka markaasi ku lugta leh arrimaha markaasi iskuullada la guwayo iskuullo fara badan ayaa hadda iminkan la gubay una dambeeyey iskuulkii gaarisa ee gaarisa iskuul ayaa u dambeeyey ama jeesaska iskuulkii loo yaqaanay sida wargeysada kala duwan ay qorayaan wargeysada ayaa halkan wuxuu faahfaahin labada dhinac ay ka qorayaan kana hadlayaan bal cidda ka dameysa hustop dabcan doonaya in arrintan la doonaya cidda doonayso in ay halkeeda ama xalkeeda u helaan sidii markaasi arrintan looga gudbo haddaba markaa fiiriso faahfaahinta macluumaadka kala duwan waxyaalaha iminka lasoo jeedanaya halkan ayuu wargeyska kaga hadlayaa waxaa halkan waa gabanaha countiga ee dabcan kakamega wiclif operayan wuxuu leeyahay dabcan ardaygii laga ama lagu helo fal arin ku saabsan in iskuulka dab uu qabasiiyo mise dhibaato xoogan uu ku keeno iskuulkaasi waxa uu leeyahay waa in markaasi madaxa loo geliya ama qofkaasi la xiraa lixdan sana si markaasi tusaale ay u qaataan kuwa ka dambeeya ama kuwa markaasi isku dayay in ay falkaasi lidiga ku ah waxyaalaha waxbarashada ama dabcan dabcan dhibaato u keeni karo in ay markaasi ku hansi qaataan oo sidoo kale ay kaga fogaadaan sida wargeyska uu ku qoraya halkan boggiisa afraad waxaana qaarkood kala duwan halkan ay ku sheegayaan iyadoo markaasi arrintan loo cuskanayo sidoo kalena leeyihiin in tilaabo xoogan ay ka qaadaan ciidamada markaasi laamaha ee sidoo kalena xogta faraha badan ay macalimiinta ay qayb markaasi sirdoon ahaan ama intelligence ahaan ee gudaha markaasi kala duwan loogu faafiyo iskuullada sidii xogta ay usoo gudbin lahaayeen si arrintaasi looga hortago wasiirka waxbarashada dalka dabcan wasiirka waxbarashada mugoha wuxuu isaga leeyahay dabcan ciddii ayadana markaasi lug ku lehaato ama kuya dhibaatadan iskuullada in markaasi tilaabo ay ka qaadi doonaan sidoo kalena iskuul kale aysan heli karin ee bannaankay ka joogi doonaan waxbarashada iyadoo sidoo kale uu sheegay in sharciga lala tiigsan doono cid waliba ama arday waliba ku lug lahaado in falalka markaas iskuullada wax lagu gobayo inay tilaabo ka qaadi doonaan waxay markaas iminkan ciidamada booliiska waxay sheegeen soofaa ee in afartan arday ah dhammaan counterwide ama dhammaan guud ahaan wadanka ay soo qabteen kuwii ku lugto lahaa in ay baaritaanada sidoo kale ku socoto sidoo kalena baaritaanadaasi ay sheegaysa ama ciidamada booliiska ay leeyihiin inay baaritaano xoogan ay ku wadaan sababta iyo waxaali markaasi ka dambeeyey qaarkood waxaa halka markaasi ay leeyihiin sida macalimiinta kala duwan kuwa markaasi waxbara horaan waxbarashada ku lugtu lahaa iyo sidoo kale kuwa jaamacadaha bara waxay markaasi leeyihiin halkan dabcan arqaladahan iyo dhibaatadan iskuullada kusoo noqonoqonayso sidee markaasi dhibaatada u keeni karto manhajka iyo sidoo kale anaanka jadwalka u degsan ee iskuullada iyo sidoo kale qeybaha imtixaanka inay dibdha xoogan ku keeni karto taas iminkan laga doonayo in ay wax ka qabtaan waxaay sheegayaan in ay dhibaatadan xalkeeda markaasi loo helo dhegeystayaal haddaba waxaa sidoo kale wargeyska qeybtiisa dambe uu wargeyska the standard uu qoraya isagana waxaa leeyahay cid ardayda ama ardaygii markaasi qeybta markaasi iskuulka waqtigaasi waa in markaasi qeybta qofka ammaankiisa ama dabcan ammaantiisa inuu iskuulka in dabcan iskuulku ku ficnaa ardayga in qaybta markaasi adaabtiisa discipline waxaa loo yaqaano uu ku ficnaa waxaana qaybta markaasi sheegayaan in ay qaab istaraatiijiyadeed ahaan loogu dejiyo sidii cunuga bal habdhaqankiisa iyo sumcadiisa inay markaasi wanaagsan tahay taasay markaasi halkan uu kaga hadlaya wargeyska boggiisa afraad saa ka dhegeystayaal wargeyska dhanka siyaasadaha dhegeysa markaan usoo laabano horg halkan wuxuu qorayaa iyadoo markaasi la filayo in madaxweyne ku-xigeenka dalka dabcan uu ku sugan dhankaasi countiga kisumu waxaana la filaya maanta in kulamo kala duwan halkaas uu ku qaato sida wargeyska bogkiisa lixaad uu ku qoray wargeyska the daily nation waa wargeyska the standard waxaana halkan markaasi aad loogu hadalayaa bal sababaha iyo waxyaalaha markaas isbedelka ku imaan karo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waana markaasi dhanka siyaasadda ee aada markaasi loolankaada ay iskaga soo horjeedaan sidoo kalena ku hardamaan raila odinga laakiin meesha uu imikan ku sugan yahay madaxweyne ku-xigeenka waa meel markaasi taageero xoogan uu ku leeyahay raila odinga waana halka ay ku duugan tahay xuduntiisa dhegeystayaal laakiin wargeyska wuxuu halka faahfaahinaya saaka waxaa la leeyahay qaar ayaa markaasi soo dhaweynayaan dabcan countiga kisumu kusoo dhaweynaya waxaana kaga sii horeysay kulamadii kala duwanaa uu markaasi bil ka hore ku tegay countiga migori halkaas uu soo dhabeeyey gabanaha countigaasi migori okoth obado halkaasu taageero xooganna sidoo kale dabcan uu ku helay sidoo kalena ay dad aada u tiro badan ay kusoo baxeen safarid halkaas uu ku tegay laakiin iminka waxaa laleeyahay shalay tan iyo shalay waxaa markaasi socdaan abaabulo xoogan waa markaasi qaarkood dabcan ugu soo bixina dhalinyarada dadka halkaasi ku dhaqan sidii taageero xoogan ay ugu muujin lahaayeen madaxweyne ku-xigeenka countiga kisumu uu ku sugnaan doono waa meelaha markaasi xitaa isagao qudhiisa shaki uu ka qabo kana cabsi qabo in markaasi waxyaala dhibaato ama carqaladan xoogan ay ka dhici karayaan laakiin waxaa halkaasi laakiin ku xoogan taageero xooganna markaasi ku haystaa raila odinga laakiin qaabkiisa siyaasadeed ayuu halkaasi geenayaa oo doonaya in markaas uu kaga gado countiga kisumu intuu markaas usan usii dhaadhicin countiyada kale ama gobolada kale waana meesha markaasi looga cabsi qabo in ay dhibaato xoogan ay ka imaato isla arrimaha markaasi siyaasadda ku aadan ee madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto markaad fiiriso waxaa guddiga markaasi u qaabilsan waxaa markaasi loo qabtay in markaas kaga saaran xisbiga waa xisbulxaakimka jubli n d c kuwa loo yaqaano in soddonka bishan aynu ku guda jirnay november ay ka saaraan sida markaasi qaar ay sheegayaan waxayna u dejiyeen hab markaasi wakti ay u dejiyeen iyadoo markaasi qaarkood ay halkaas iskugu wada imaadeen sida markaasi revel tuju iyo asxaabtiisa ama xulufada waa kuwa markaasi taageersan madaxweyne ku-xigeenka waa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta dhegeystayaale waxaana markaasi sheegayaan inay marnaba aysan soo u dulqaadan karin arrimaha markaasi siyaasadda uu wado madaxweyne ku-xigeenka isagoo markaasi u eg ka madax bannaan habka ololihiisa siyaasadda uu wado in markaasi u xoojinayo sidoo kalena uu ku soo saarayo siyaasaddiisa sanadda labada kun labaiy labaatanki waliba xisbiga cusub ee u wato ee u d a waxaa halkan dhegeysa wargeyska boggiisa shanaad uu saaka halkan kaga qoraya iyadoo markaasi la doonaya si nabad ah in loo banaanbaxo jimcaha soo socdo iyadoo la qorsheynayo qaab wanaagsan qaab si markaasi sax a sharciga waafaqsan kadib markii dhibaato fara badan ay kusoo noqnoqotay muslimiinta ee dalkani kenya kuwaasoo la sheegay in ay la qafaasho la afduub xoogan loo geysto una dambeeyey profesor wilson xasan nandua oo markaas isaga laga helay dabcan shalay wakti xunna markaasi saacad aan wanaagsaneyn lagu tuuray dabcan mwingi waa dabcan dhankaasi mwingi waxaana markaasi sheegayeen in asaga xaaladiisa ay badqabto laakiin sidoo kale waxaa markaasi ka muuqata daal dhanka maskaxda ah iyo weliba inuusan hadli karin oo markaasi daalka owgiis uu aada u taaganyahay uu u daalan yahay sida markaasi qoysaskiisa ay ku sheegayaan waxaa markaasi leeyihiin waxaa u horeysa muslimiin aada u tiro badan in ay markaasi abduub xoogan loo geysto iyadoo hanaanka rasmiga saxda ah aan haddana loo qaadanaynin ama loo maraynin iyadoo maxkamadeynta sida dastuurka dalkani kenya uu qorayo in shaqsiga afar iyo labaatan saacad aan lagu hayi karin meel markaasi xabsi ama meel kale aansan lagu hayi karin ilaa uusan kasoo ilaa markaasu kasoo hormuuqdo maxkamadaha waxaa halka markaasi kuwada markaasi xuquuqul aadanaha ee markaasi loo yaqaano the amnesty international kenya kenyan human rights commission iyo sidoo kale supreme council of kenya muslim subcam iyo national muslim leaders forum ayaa markaas iyaga ku heshiiyey in markaasi wadanka guud ahaan si ammaan ah nabadgelyo ah ay ku dheehan tahay in dibadbax xoogan looga sameeyo isku soo bax xoogan oo markaasi la doonayo in dadka lagu ammaangeliyo dadka muslimiinta ee dalkani kenya ku dhaqan warbixin markaasi ay soo saartay nemlef riboortkeeda waxaa la sheegaya in boqol soddon iyo saddex qof markaasi lagu dilay ama sidoo kale qeyb ay ka baxeen meel ay lagu ogeen in sanadkan oo keli a ka dhacda wadankani kenya labada kun koob iyo labaatanka ilaa iyo kun qof ayaa markaasi lagu dilay sidoo kalena gacanta ay booliiska ay ku baxeen labada kun toddobayo toban oo labada kun toddobadii wixii ka markaasi ka horreeyey dabcan wixii ka dambeeyey ilaa wakhtigan halka siddeed iyo labaatanna kiisaskooda maxkamadaha ay yaalaan laakiin dadka maqan missing reported waxaa markaasi ku leeyihiin in boqol lixdan toddoba qof ay yihiin oo markaasi gacanta booliiska ay ku jiraan ama inaysan ku jirin oo markaasi xaq aan dabcan gacan lagu hayin labada kun iyo labaatankii ayaa waxay ahayd boqol konton iyo toddobo oo markaasi risaalta warbixinta ay soo saartay dilka loo geysanayo dabcan loo geystay warbixinta booliiska ay ku kaceen sida warbixinta markaas nemlef ay soo saareysa wargeyska bogiisa shinaad uu wargeyska the standard uu ku qoray saaka halka toban qofna ay sidoo kale booliiska qeybahooda kala duwan ay kalagala baxay ama sidoo kale halkaas ay ku lumeen warbixinta qeybteeda kale warbixin ilaa iyo janwary february ilaa marso abriil may june july agost september sanadkan waxa ayadan sidoo kale doon ay soo saareen warbixino kala duwan ee ciidanka booliiska ay geysteen ama ay dileen iyo sidoo kale kuwa lala baxay ayuu halkan wargeyska ku qoraya goobo kala duwan ee wadanka markaasi ay ka kala dhaceen dhegeystayaal sida warbixinta ay ku qorayso waxaana markaasi dhammaan muslimiinta sida warbixintooda ay soo saareen kuna sheegayaan in wadada saxda ah xaqna ay u leeyihiin in mudaaharaad ay sameyn doonaan iyadoo kaashanayaan marayaan hanaanka saxda ee dastuuriga u degsan sidii dhibaatada iyo faquuqa xoogan ee muslimiinta loogu hayo looga daayo loogana gudbo dhegeysta sida wargeyska the standard saaku huurayo dhegeystayaal dabcan wargeyska waxaa halkan uu qorayaa dhegeystayaal dabcan ma maqni waa halkan baan joogaa sidoo kalena xaadir baan ahay waxaa sidaas yidhi musalim mudavadi waa nin markaas arrimihiisa siyaasadda uu asagana aada ugu sii fidinayo gobollada kala duwan ee dalka waatani markii asagana sheegay in arrimihiisa siyaasadda uu doonayo inuu ka gungaaro sanada labada kun labaiyo labaatanka sida wargeyska boggiisa lixaad uu ku qoray wargeyska the daily nation the daily nation wuxuu faahfaahin sidoo kale aada uga qoray warbixinta musalia mudavadi iyo weliba hanaankiisa mowqifkiisa iminkan uu egyahay mid aada u adag uu kaga duwan yahay sanadihii hore ee labada kun toddoba iyo tobankii labada kun saddex iyo tobankii laakiin mowqif adag uu iminkan sal taagan oo adag uu ku taagan yahay waxaana uu sheegayaa in uu mowqifkiisa siyaasadeed uu kaga da-alo waxa uu sheegayaa in waxyaalaha markaasi marhabaaminta musalia mudavadi caafimaadkiisa iyo weliba howlaha rumaska been abuurka uu sheegay in meesha laga saaro laguna joojiyo sheegana in uu isaga diyaar u yahay in sanada labada kun labaiyo labaatanka uu markaasi siyaasadiisa uu qeyb oo kaga noqon doono laakiin wuxuu soo hadal qaadaa oka one kenyan alliance in markaasi ayagana siyaasadooda waqtigooda markaasi laga gaarin laakiin kulamadii markaasi dhacay heshiisyadii oo oktoobar koob iyo soddonkeedii dhacay ayaa weli wuxuu leeyay waxyaalo qabyo ka ah laakiin dhammaystirkoodana ay isku wada imaan doonaan miiska iyadoo weli dhinacyada kala duwan ay u xilsaareen sidii wanwan ay u gaari lahayeen iyo shaksiga ay soo kala qaadan lahayeen laakiin waxaa u muuqata sida wargeyska uu halkan leeyahay sida kuwa dadka markaasi siyaasadda ka faallooda uu leeyahay dabcan qudhooda ama dabcan afartooda waxay markaasi u egyihiin kuwa aan isku jiha u soconin laakiin danahooda siyaasadda keli ah markaasi ay ka duulayaan ama ay ka wataan sida wargeyska boggiisa lixaad uu ku qorayo wargeyska de standard raalli had waa wargeyska the daily nation goorrow dhegeystayaashan qaadka telefoonada u furi doona laakiin iminkan wargeyska the daily nation isagana wuxuu halkan qorayaa dabcan dadka abaaraha xoogan ay ku dhufatay ama saameyn saameynta xoogan ay ku yeeshay waxaa halkan wargeyska uu qoraya uu leeyahay dabcan ma heli doonaan wax cunno ah laakiin waxay heli doonaan kaash transfer waxa loo yaqaano telefoonada loogu shubi doono iyadoo markaasi asalka ah waa meelaha markaasi semi aridka ah oomanaha ah saharaha sidoo kale ay sheegayaan in wax looga qaban doono lacagna loogu diri doono qof qoys waliba ama qof waliba ama uu heli doono saddex kun oo lacaga shilinka dalka waxaana qofka oo sidoo kale individual ama shaqsiga uu heli doono laba kun oo uu kana socoto dhanka dowladda dhexe bisha soo socoto si markaasi ay raashiin ugu soo qaataan ama ugu soo iibsadaan qoys waliba lacaga aada u tiro badan ay heli doonaan cash transfer waxaa markaasi targetkeeda ah uu yahay dadka markaasi fanra oo dadka markaasi aada u nugul dadka markaasi dhibaatada saameysay dadka markaasi aan awoodi karin oo waliba abaaraha xoogan ee aadka ugu dhufatay ilaa iyo saddex boqol lixdan iyo sagaal kun oo lacagta ayaa markaasi loogu qorsheeyey kuna laguna gaarsiin doono ilaa iyo todoba boqol soddon iyo afar kun boqol iyo sagaal iyo toban shaqsi ah oo markaasi ku heli doonaan si ay noloshooda ama qutuulduruurigooda ay caadi markaasi ugu maareeyaan intaas yar sida markaasi halkan uu ku qoray wargeyska the daily nation waxaa markaasi adkaanaysaa leeyahay in qofka shakhsiga telefoonada caadiga loogu qori doono telefoonadooda loogu dhici doono haddaba goobahaasi waxaa ka mid ah ilaa iyo laba iyo toban county oo markaasi dabcan dhibaatada xoogan ay aada u saameysay sida ay ku sheegtay professor copia waxaana ka mid ah sida countiyada markaasi ee imikan dhibaatada ama dabcan dhibaatada ay ka taagan tahay sida gaarisa isielo lamu mandera marsabit tanariva turkana iyo wajiir ama wajeer ayaa ka mid ah waa saadaalin xoogan ee lasoo sameeyey laguna ogaaday inay wax badan la doonayo in looga qabto ilaa iyo laba dhibic shan milyan oo qof ayaa markaasi noqotay ama sidoo kale soo food saartay cunanyari ama waxaa loo yaqaana food insecurity ama food insecure kuwaasoo wax looga qaban doono inta u dhexeysa novembar iyo december ee sanadkan aynu ku guda jirno dhegeystayaal qorsho fara badan ee dowladda u dejisay ayaa wax lagu gaarsiin doonaa dad aada u tiro badan malaayiin ah oo xoolahooda dhibaato xoogan ay soo gaartay iyo abaara kuwaasi oo imikan cunno waxa looga iibiyo telefoonadooda ama wax ay ku iibsadaan cunno telefoonadooda loogu shiwi doonaa sida wargeyska buggiisa saddexaad uu ku qorayo dhegeystayaasha fursad u siinaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka waqooybari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal waxaa sidoo kale imikan mar kale sidoo kale sheegaya in ay dhibaato xoogan ay soo gaarta dadka ganacsatada ah ay ku dhaqan suuqa kikombaha oo waxaa la sheegayaa in dadka ganacsatada ah ee imikan ay xisaabinayaan qarashaadkii waxyaalihii faraha badnaa ee kaga lumay dab xagalka ka kacay oo intaasu malaayiin oo shilin ah oo suuqooda uu ku basbeelay ama uu ku barakacay waana suuqa kikomba ee nairobi maalinta shalayto waxaana halkan wargeysku qorayaa in mar walba uu soo noqnoqday suuqaasi gubitaankiisa laakiin dowladda ilaa iyo waxba aysan tilaabo ay ka qaadin sidoo kalena xal aan loo helin halku dabka uu ka kacayo waxaana kaga horreysay isbuuco ka hor in ay dhib sidoo kale dab uu ka kaca halkaasi laakiin tani ayaa noqonaysa mid joogto ah iyadoo imikan ay dad gaaraya boqol toddobaatan iyo afar ganacsatada ah ay waxyaalo xoogan ay kasoo gaarta dowladdan ay ka codsanayso ama ay doonayso in ay dowladda dhexe iyo tan markaas n m s inay arrintan soo fargeliso waxna ay kaga qabato xalna loogu helo arrimaha dhulalka ee halkaasi ka taagan laysku hayso mar walbana looga shaqi qabo inay dabka uu sabab u yahay dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha qadka telefoonka ugu jiro ama ku jiraan fursad u siinaa saaka siduu kuwa bariisay kusoo kici maqalka idaacaddana qeyb ay ka tahay qadka u hore telefoonka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu usmaan soo dhawow
bakad ba bakad weeye
waa lagu waayahan seet xaalkaas alxamdulilah tamaam waan fiicanay soo dhow see lug yahay dhankiina waa ku xantay waxaa idhi ninkii ma aroosay baa idhi
waad maqli laheed mala
niba farin faro waxaa idhi war cimri waa iska yaryahay ha degdegaa idhi xoogaa macaansiga ha gale waa faahsan ama khayr ma ku rajeynaya abaar yar baan haysa waa la fiicaya dhib ma jiro waana waa ku salaamaya asalaamu calaykum khayr ma ku rajeynaya wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa cusmaan aada buu mahadsan yahay dhegeystaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga alo soo wanaagsan walaal magacaaga star f m soo wanaagsan
هلا يوسف بكت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بمواني
والله بومبار والله وانت محافظ انا وين جوجا صاحب وين جوجا هيا بل ساكن سلوية بمواني مصو نبت قاعدين
اللبد ضل مسك حول شيء حق ضل مسك هي رجال يحب كورونا وكورس وحال والله قبل اليوم
مع ذلك غنتي
اه لكن عف ما بضلت صوم اهن aawareerna walaalo aad baan u jecelna aad baad umaasan tahay rashiid pumwani dhegeystaha kale qaadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu xuseen soo dhowow waa xuseen cali cabdi xagar dheer xuseen haye soo dhowu yahay xagar dheere
waa la barya ilaahay ha mahadiisniin oday oo madax jibeel ah baloogganaga saa ka dhinto mahad cali la yidhahda ilaahay ha u naxariisto ma garan allah yaraxma haye
ninkaasiita ayaa hadda gelidiisa qarkiisa luqada ayaa allah u naxariisto dad ehel deris baan ahayn ehel baanu ahayn ilaahay carada calamulisaan labada inta dhimato inay allah u naxariisto asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystaha kale qaadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
حليمو واي مندير حليم سلام xalima mandheera soo dhowu yahay
والله عفدان كجون انت انا اغنى ما ان شاء الله mhm
واحد دي مغلين الى روب نسيهم بالينا وارتا بضته aad baad umaadsantahay amiin ilaahay roob hana siiyo muslimiinta meel walba ay joogaan qadka telefoonka xigaha soo dhow walaal magacaaga
abow waa geedi dhaqana daahir weyn geedi dhaqna daahir halkee ifo ifase lagu yahay
alxamdulilah waa lagu ladan yahay mhm kule shintan hadda un jira oo xogaha un wadanka oo dhan saami waxaan ka helna lama qabo alxamdulilah aad iyo aad kaasna de ilaahay baan u baryayn ilaahay ha naga soo bixiyo aamiin baan leenahay saaxiibkaasi uu mahadsan yahay xeryaha qaxootiga dhankaada iga soo wacay xeegaha kale qadka telefoonka ku jiraan fursadda siinaya inkastoo saaka dhankaas iyo eh, tanariva aan weli maqlin iyo sidoo kale mombasa kwale clifi isielo halo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacaaga yuusuf bakar saaxib qaali aan ku salaamay waan kaa qaad ogaas soo dhowow waa maxamed cali soonka gaarisa maxamed cali haye gaarisa ka warra saaka gaarisa alxamdulilah gaar ahaan goobtaan ka joogo bolos ifin waaye mhm alxamdulilah si waxaan loo barsaxo waa waxaan hadda mada gaarisa ku musan baadiyaan ku suunsan ari baa loo jiraa mhm
alxamdulilah dhegeystayaal maxaa leedahay jimca wanaag subax wanaagsan aan leeyahay aad iyo aad
waa saxa waa ku xisnay aan ku leeyahay shukran aad baad umaadsantahay maxamed cali gaarisa dhankaada iga soo wacay weliba tuulaha tuulada fogaan filayaa meelahaas iyo xoola la jira qadka telefoonka soox wanaagsan soo dhow walaal magacaaga alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu cabdow haye yuusuf bakar subax waxaadna wanaagsan subax la mid ah subaxaan celiyay mahadda askari muddaad naga yara maqnayd aad iyo aad maasha allah aad baa loo wacan waa la wanaagsan wax dhibaato ma jirto oo muhararahayntan hadda badanaa waxay u badan tahay walaalow dhanka maaragtay allah xagii iyo dhinac iyo shoob in baan dha oranaynaa oo maaragtay xaalad jawiga dhankaasu ka yara culis yahay muhararahayntaasay u badan tahay sidoo kale waa tajawigkan sidoo kale aad baa loo wacan wax dhibaato hal dhibaato ma jirto marka insha allahu inta dhimatana allah u naxariisto nadhar hayr qaban allah noo keeno insha allahu waan idin salaamayna dhegeystayaashii adiga dhammaantiin asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu xigaha kale qadka telefoonka uu ku raagay waan ka xumaayay dib usoo beegso goordhan warkeeda maqli doontaan ee sideedii subaxnimo iyo faadumo haddii baraale ka noqdo laakiin qaadka telefoonada iyo waqtiga inta yar ee noo hadhay walaal soo dhow magacaaga wasalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu yuusuf bangal jooge yuusuf haye bangal ka waran saaka bangal abaar iyo kulaal mudug waa iska faasi kaasi wadan ugu bariyay si fiican u kususuqan si fiican laakiin kulaal abaar waa intaed waa leekaa insha allah waa laga bixi doonaa mar dhow biidn illaahi tacaala qadka telefoonka xigaha walaal soo dhow magacaaga
asalaamu calaykum Wa- wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
yuusuf saasa saaxib casaas alxamdulilah tamaam magacaaga walaal
waa roob laysli robles lee ka waran saaka
maasha allah boqol boqol mhm idaacadda maqalkeeda faseex aad iyo aad soo degin mhm
inta dhawad allah u naxariisto aamiin baa leynaa roobna aad sanadkan allah caafiyo Shukran.
abaaraha dadka allah ka soo saaro adigana waan kusoo xiisna dad saxib waxaan yaa aad baad umaasan tahay saaxiib sidaas ah aad umaasan dhegeystaha kale qadka telefoonka ugu dambe walaal soo dhow magacaaga salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal maxamed tawana gaarisa dhika maxamed tabana qadka telefoonka haye adaa u dambeeya soo dhow
maasha allah saaxiib aadaa loo fiican yahay jawigu waa wanaagsan yahay alxamdulilah mhm abaar baan ka cabanayna roob ilaahi nasiya maaleenahay Mhm.
marka dhammaan waxaan salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Waalaikum.
maalintan aan ku wacnaa aad baad umaasan tahay dhegeystahaas ee qadka telefoonka u dambeeya dhegeystayaal u diyaargaroow warkii sideedii subaxnimo iyo faadumo laki kadibna dhegeystayaal waxaad maqli doontaan qadarada idhaahyada iyo sidoo kale barnaamijkii hogaanka arrimaha gargaarka biniaadinimadii qaxootiyada dhegeystayaal laakiin warka waxaan isku wada diyaaran dhammaanteen dhegeystayaal halihii ugu dambeeyey afar iyo labaatankii saac intii u dambeysay ilaa iyo tan iyo xalay star f m codka gobolka uqayb waa ku mahadsantihiin sida quruxda badan aad u dhegeysanaysaan oo la socoteen xubinta wargeysada hadalhayntu iyo saaka sida murilba ku ogaana saaka dhegeystayaasha si kusoo kakacaan ahlan wasahlan wmarxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m oo cutub gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka arrimaha waa dabcan barnaamijka ee hogaanka arrimaha gargaarka binaadinimada iyo weliba qaxootiyada oo aad ku dhegeysataan ama aad ka dhegeystaan idaacadda star f m maalin weliba talaadaha xiliyadan waqtiyadan oo kale dhegeystayaasha kuwa markaasi danaya kuwa markaasi aada ku xiiseeyo aan u qaada dhigno xalihii ugu dambeeyey qaramada midoobay hay-adahooda ay markaasi soo saarayaan iyadoo dhankaas saanka barnaamijkan ku dahfurido ku dahfuri doono dhankaasi qeybaha etoobiya iyo weliba deegaanada soomaalida ee dee waa dowlad deegaanada soomaalida ee ka degsa dhankaas etoobiya abaartu runtii wayna wayna galaabsatay ama wayna qabsatay sida markaasi ku sheegtay hooyo ka mid ah dadka halkaasi ku dhaqan maalin maalmaha ka mid ah aynu markaasi la soo toosnay anagoo lo-deeni dhammaan ay wada baktiday dabcan waxaana markaasi dhibaatada iyo abaaraha halkaasi ka taagan iyo dhulkoo qalayl noqday iyo biyo la-aan owgeys ay u dhinteen ayay tiri hooyo osoro oo ka mid ah markaasi kumanaanka barakacyaal oo lagu qasbay inay markaasi guryahooda ka baxaan ama ka barakacaan ama uga barakacaan qeybo saameynta dhibaatada uu ku keenay cudur dabcan uu ku keenay dabcan waa abaaraha halkaasi ka taagan dabcan kuna qasbay inay meelahooda ama meelihii horaan ay kasoo jeedeen una soo hayaamaan qeybo kala duwan kadib markii ay soo usoo guurtay deegaanka soomaalida ee etoobiya ee bariga dalkaasi waxay bilowday iibinta alwaax iyo sidoo kale biyo si ay qoyskeeda ugu masruufto laakiin taasi kuma filno sida hay-adda qaramada midoobe qeybteeda hay-adda socdaalka adduunka i o m warbixin ay halkaasi ka diyaarisay kuna soo koobtay warbixino kooban ee dhibaatada ay ku keentay dadka barakacyaasha haddana usii dheer dhibaatada xoogan ay ku keentay dhegeystayaal ee ari dabcan dhibaatada xoogan ay ku keentay dadka xoolodhaqatada halkaasi ku dhaqan gooja iyo qoyskiisa waxay markaasi wadeen sheeko la mid ah waxay markaasi waayeen dalagii ee markaasi ay ku beeri jireen goobahooda ee abaarta aadka u saameysay oo xoolada sidoo kale ay ku tiirsanayeen ama ay aada ugu tiirsanaan jireen gooja iyo qoyskiisa waxay markaasi wadeen dabcan in ay kaga gudbaan dhibaatada iyo xoogan ee kasoo gaartay kadib warbixin xoogan ay ka diyaarisay hay-adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobay i o m ta waxay markaasi sheegeen in ay wax ka bedel xoogan ay u doonayaan inay u sameeyaan asoro oo abaar darteed markaasi uga soo barakacay sidoo kalena usoo hayaama dhanka soomaalida ee etoobiya nololeedkeedu waxaa markaasi ku wareegtay dabcan dhulbereedkeeni ma dabcan waxba kama soo gu-in ama sidoo kale waxay noqotay mid markaasi qaleel dhulka ah biyola-aan ogood iyo sidoo kale abaartii halkaasi kusii dabadheeraatay sida uu ku sheegay sooro iyo qoyskiisa markaynu waynay wax waliba dalab ah waxaan markaasi noqonay dad markaasi aan waxba haysanin oo markaasi noqoday kuwa khasaaray waa sida markaasi hadalka ay udhigayaan lagana soo xiganaya hay-adda socdaalka adduunka ee i o m ta hay-adda socdaalka adduunka i o m ta waxay markaasi taageertay dadka barakacyaasha iyo sida markaasi asoore iyo gooje ee gobolka soomaalida iyadoo usii marinayso hal abuurka xalinta ee dheeriga ah ee d s i loo yaqaano d s i waxay markaasi dhiirigelinaysa si wada jir ah oo ay markaasi qeyb xoogan oo u qaadan lahaayeen dadka barakacyaasha ah halkaasi kusoo qulqulayo bulshooyinka martida loo yahay iyo weliba maamulada heer waliba oo si loo helo xal marka helida dadka barakacyaasha hadafka ayaa ah sida qaramada midoobey qeybteeda hay-adda socdaalka adduunka ay ku sheegayso dadka barakacyaasha oo weliba saameynta xoogan ay kasoo gaarto abaaraha xoogan ee dhanka geeska africa ay ka taagan tahay ay sheegaysaa in markaas iminkan loo heli doono xal markaas ay noloshooda wax kaga kabi karaan kadib markay sheegeen in noloshooda iyo waxyaalihi markaas ay ku tiirsanaan jireen ay ganafka uu ku dhuftay abaarta xoogan ee geeska africa ay ka taagan hadafka barnaamijkan waa markaasi toon waa ay hay-adda qaramada midoobey ku sheegayso in bulshooyinka ay u aqoonsadaan oo ay abaabulaan agabka sii jirid abaka waa waa agabka markaasi jiraanka ah ama abag waa agabka jira si loo gaaro mudnaanta soo kabashada ah iyagoo markaasi aan sheegayaan inay ku tirsanayaan oo keli aysan ku tirsaneen ama sidoo kale lagu halaynin arrimaha gargaarka ee hay-adaha ay kala duwan ay bixinayaan oo sidoo kale kaalin xoogan looga qaato dadka barakacyaasha halkaasi kusoo hayaamayo abaartu waxay markaasi qabsatay gooja iyo qoyskiisa inay markaasi u guuraan si ay u helaan hab kale oo ay ku noolaan karaan sida markaasi ka muuqata sibirada xitaa qaramada midoobay ee qayb kala duwan ay usoo qaadanayaan dhegeystayaal haddaba gooja iyo sidoo kale osooro dabcan waa asooro dabcan sida qaabkay u qoreen hay-adda qaramada midoobay waa laba qof waa laba qoys oo soomaali ah i o m ayaa tan iyo markaasi bixisay in ka badan ilaa iyo saddex boqol iyo konton barakacyaal ah oo yuruba qoysas bulshooyinka martida loo yahay taageero habka nololeedka ee wax loogu qaban karo sidii ayagana markaasi ay ola saftaan oo sidoo kalena qayb ay xoogan ay kala qaataan dadka abaarta xoogan halkaasi ka haysato hindisaha oo ay soo diyaariyeen dowladaha etoobiya qaramada midoobey hay-adda caalamiga iyo sidoo kale kuwa waa hay-adda markaasi caalamiga waa kuwa aan dowliga ahayn ee n g oska loo yaqaan iyo dowlada deeqbixiyaasha waxay markaasi doonayaan in la hubiyo barakacyaasha dalka ku nool ee dalka etoobiya si loo taageero si ayna wax uga gudbaan marxaladan taagan ee aad usii dabadheeraatay abaarta ay in badan kusoo noqnoqotay dhanka etoobiya weliba qaybta markaasi soomaalida ay degtay waa dowlad deegaanka soomaalida oo dhaxalgalka u noqon karayso si ay uga guuraan loona helo dad markaasi dabcan isku kalsoon ama dab ku kalsoonaan karo noloshooda waa sida ay wax ku heli karaan qulduruurigooda aad ayaan markaas ugu faraxsannahay ka faa'iidaysiga si aan uga aragno hindisahan oo u gaarayno ujeedka loogu talagalay ayuu yidhi david gomba oo markaasi khabiir dhanka ee ahayda qaramada midoobe u qaabilsan dhanka etoobiya uu kaga hadlay kadib markii uu kula hadlayay hay-adda qaybteeda xarunta oo lagu ogaanaya dadka dhibaatada barakacyaasha ay kasoo gaartay qoysaska waxaa markaasi ay bilaabeen inay dib u dhistaan noloshooda ee deegaanadooda inkastoo hindisuhu uu ku bilaabmay si xishood leh tan iyo markii la bilaabay bixii dabcan ay saameynta dhibaatada xoogan oo ku keenay cudurka covid sagaal iyo toban haddana dadka waxaa usii wehelisaa dhibaatadan ay sidoo kale xoogan ay ku noqotay kuna hilmaamsiisay abaarta xoogan ee ka taagan waxaa raja-a kama qabaan inay markaasi dabcan maalgelin xoogan mar kale ay ka sameeyaan dhanka xoolaha iyo sidoo kale ay beeraha tan iyo markii ay abaarta ay aada usii dhabadheeraatay kadibna ay waxa kasoo gi'i waayeen xoolihiina ay aada uga dhammaadeen waa aranka ariga iyo sidoo kale lo-da sida ay ku sheegayaan qoysaska qoysaskan badan iyo bulshooyinka lagu caabin doono ay sheegeen in lagu caabin doono sidii ay kusoo kabsan lahaayeen ama sidoo kale wax loogu qaban lahaa ee waxyaalihii markaasi ka dhuntay oo dib markaas ugu soo noqon karaa noloshooda waxyaalaha markaasi maskixiyan qofka kusii beeri kara dhibaatadan ku keeni karo ayaa waxyaalihii uu haystay in markaasi qofka ku keeno in mooraali dilaaco ama qofka dhibaato xoogan maskaxday kasoo gaarto iyadoo loo marayo hay-adaha markaasi kala duwan ee qaramada midoobe qaybta socdaalka adduunka i o mta qaybta markaasi dowladda soomaalida etoobiya iyo sidoo kale dhanka hay-ada markaasi u qaabilsan aan kuwa dowliga aan ahayn iyo weliba dowladda etoobiya osooro iyo ayaa markaasi la siiyey sagaal neef oo ari ah oo ay markaasi ay rajadiisa si markaasi ay wax ugu soo noqoto rajadiisa uu ka qaba in xoolo mar kale uu kusii tabacdo ooma sidoo kale uu kusii dhaqdo iyadoo loo iibiyey ama loogu iibiyey soddon kun oo bir ah qiyaasi lacag u dhiganto lixdan iyo lix lacagta dalka maraykanka ah markii laisku celceliyo sida hay-adda qaramada midoobey ay ku sheegayso iyadoo markaasi qeyb ka ah hindisahan xalka ay markaasi loogu heli karo sooro waxay markaasi heshay iriyo ee iibin doonto ama dib ay usii iibin doonto iyadoo markaasi isku celcelis ahaan ay doonayso in suuqa loogu celceliyo isbuuclaha ah ee dhanka dowladda etoobiya qeybteeda markaasi soomaalida mustaqbalka waxaa markaasi qorsheynayaa in aan markaasi iibiyo oo aan noqdo ganacsado dabcan xoolaha ka iibsado ama sidoo kale ka ganacsado ma rabo inaan markaas riyadaasi aan ku waayo wixii aan horaan fahmi karay wixii horaan aan soo tabcaday wixii horaan aan ku shaqaysan karo ay ahayd dhanka xoolaha waxaan rabaa in aan markaas ku bixiyo wax midho dhal ah oo aan markaas aniga qoyskeeda wax bedel waxtar leh u keeni karo sidai hooyadaasi ku tiray uguna waramaysay hay-adda qaramada midoobey qaybta socdaalka adduunka i o m kadib markii halkaas ay booqatay qaramada midoobey gooja iyo qoyskiisa ayaa la siiyey lacag dhan gaaraysa ilaa iyo shan iyo toban kun oo bir ah qiyaastii una dhigtin soddox waa soddox boqol iyo soddon kun ee dollarka maraykanka ah waa soddon waa saddex boqol iyo soddon dollarka maraykanka ah oo ku- markaasi ay ku furtaan dukaan lagu iibiyo agabka kala duwan ee weliba ayaga waxyaalaha noloshooda ay kaga ka- dabcan wax kaga bedeli karto keliya maaha dhegeystayaal waxay qaramada midoobay di- diiradda saaraysa weliba qeybta socdaalka adduunka waxay sheegaysaa dadka aadka u nugul ee dhibaatada xoogan soo gaartay ee na ugu nugul dhanka abaaraha inay markaasi kaga farxin doonto waxna kaga qaban doonto waxaan hadda joognaa meel farxadeed marka loo eego noloshii aynu ku noolaan jirnay aan ku noolaan jirnay xaaladeennu hadda waa boqolkiiba boqol way way wanaagsan tahay hadda waxaan markaasi rajaynaynaa mustaqbalka ayuu yidhi gooje oo ay wehlis- ay wehlinayso xaaskiisa ay dhibaatada iyo marxaladda xoogan ay ka soo gaartay eh, dhibaatadii markaasi ka taagneyd iyo abaartii xoogneed ee ku dhufatay sida markaasi mustaqbalkooda ay ay ku sheegayaan qoyska gooje iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa ayaa halkan sawirro xoog ee ka soo qaadatay Go- gooje oo qoyskiisa oo dhammaystiran iyagoo dukaankooda horfadhiya ayay sawirro markaasi ka soo qaadeen iyagoo waxba aan ka maqleen waa asagii aabbihii hooyadii wiilkiisii waa saddexdiisii wiil iyo gabadhiisii waxaana halkaasi ka muuqdaa iyagoo dhoola caddaynaya dhammaantood kadib dhibaatadii xoogneed ay markaasi kasoo gaartay dhanka abaarta hay-adda qaramada midoobay sidoo kale hay-adda socdaalka adduunka waxay markaasi sidoo kale sheegaysaa inay keliya ku eh, ku ekeen dhanka abaaraha laakiin waxay soomaaliya iyadana warbixin xoogan ee ka diyaarisay hooyo ayadana sawirkeeda lasoo qaaday kagana hadlayso dhibaatada xoogan ka soo gaartay weliba dhanka muqdisho waa dhanka waa dhamcan waa dhanka wadada eh, dabcan waa dhanka ay sida ay ku sheegayso ay halkan kaga hadlaysa sakiine maxamuud macalim oo hooya markaas iyadana dhibaato xoogan soo gaartay dhanka abaaraha sidoo kale waxay halkan ka hadlaysaa dhibaatada iyo waxyaalaha markaasi keenayno una kaga hadlaysa halkan dhanka cimilada ay ku keeni karto in ay tahay mid markaas isbedel xoogan ku keeni karto kana ay sababna u tahay in abaarta ay aada u dabadheeraato habada waa hawada oo markaas isbedelayso ayadana waxaa halkan qaramada midoobey kaga hadlaysa saameynta xoogan iyo weliba boqol qoys oo markaasi ku barkaceen ama qowmiyada ku kala bex- eh, ku kala baxeen sidii dhibaatada xoogan ay qof waliba shakhsiyadiisa ay xoolahooda wax ugu raadsan lahayeen iyadoo markaasi u simcinbidayo wadamo kale sida wadamada markaasi yemen waxaa ka mid ah jibuuti waxaa ka mid ah dhankaasi eriteria waxaa sidoo kale ka mid ah wadankan kenya halka kenyana sidoo kale qaarkoodna ay kasii baxayaan ay usii raadsanayaan waxyaalo kale wadanka soomaaliya kuwa jaarka deriska la ah wadamada eh, sida etoobiya iyo weliba wadanka markaasi uganda waxaana laakiin ay iminkan qaramada midoobay ay sheegaysaa in ay wadan wadan kale uu wax usii raadsanayo taasi keentay in ay tahay midda ugu badan dhibaatada iminkan ka taagan cimilada isbedeshay iyo howlahoo markaasi sii adkaadeen roobkii oo dabadheeraaday oo dadka xoolodhaqatada horaan ay ku xirnaan jireen keliya dhegeysa dadka xoolodhaqatada ma ahan waxyaalaha markaas ay dadka ay aad ugu tiirsanayeen waxaa sidoo kale ka mid ah waxyaalaha dadka ay ku tiirsanaan jireen dhanka beeraha beerihii dalagyadii waxyaalihii soo ki'i jiray ayaa hadda markaasi haggad kale oo aada u cuslaaday taasoo sheegtay in culeysada faraha badan ay iminkan ay kasoo kabsan laayihiin dhegeystayaal aan soo qabta mid ka mid a adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal dunidan waa tallaabsatay oo waxaa markaasi la joogaa duni casri ah adeega internetka waxaa markaas uu noqday mid aan marnaba laga maarmi karin waayo waxaad ka faa'iidaysan kartaa adeegyada kala duwan markaad haysato internet waxaad helaysaa adeegyada dowladda sida markaasi codsashada basaboorka leysinka darawalnimada iyo wax la midka sidoo kale waxaad ka helaysaa adeegyada adeega ah ee ku ku qaa- ku qaaska ah inaad markaasi familigaada iyo weliba asxaabtada aad markaasi ku wada hadli karaysaan qaabka internetka aad ugu adeegsan karayso dhegaysta ma leedahay telefoon casri ah internetka ma isticmaashaa waxaana oola waxaan markaas ula jeedaa inaad markaasi booqato shabakada sida shabakada star f m co k si aad u hesho warar sugan oo xaqiiq ah haddii aadan markaasi dhegaysanin warkii uu ku dhaafay faadimo ee sideedii subaxnimo ma youtube- ma- ma- ma youtube- ma youtube-ka ayga- adiga danaysaa haddaba mar- anaga waxaan ku leenahay ka daabo muuqaalka diiniga wax weliba markaasi adiga ku xusigelin karo wax weliba markaasi adiga raalli aad kaga tahay maskaxdaada ee markaasi ku degi karto hadday tahay filimada hadday tahay kuwa diiniga hadday tahay waxaa markaasi qisooyinka cajiibka haddaba safaricom waxay markaasi ku leedahay ka faa'iidayso adeegana internetka si aad u hesho waxyaabaha badan oo aad markaas aad u baahan tahay qof waliba oo ka mid ah macaamiisha safaricom waa uu ka faa'iidaysan karaa adeega internetka xirfad cusub ayaad markaasi ka baran kartaa sida hablaha inay markaasi ka bartaan cunikarinta haddii markaas cuni karinta adiga kugu xun tahay oo markaas aad aqaanin sidii wax laiskugu shiilo sidii wax loo hagaajiyo sidii wax loo kala saaro oo sidoo kale eh, markaas dhibaato ay ka haysato oo xitaa aad markaas shiilayn baradhadii ama sidoo kale nyaanyadii em, aad adiga ku dhib ay ku haysato waxaan ku leenahay qaybta markaas youtube-ka booqo halkaas kaga faa'iidayso kaga baro qaabta wa- qaabka wanaagsan ee cunada loo kariya haddii odaygu uu markaas kugu wareeray oo mar badan uu ku leeyahay iska daa hor baan kasii cunne oo kasii cunteenayaa waan waan degsanahay waan dedegsanahay oo dabcan ma dabcan ma firdhin karo waan daasanahay howlahaas haddee kugu soo noqnoqoto jikada dib ugu laabo oo markaas gacantaada inaad markaas fiiriso waaye wuxuu ninka mar waliba kaaga baxaya kaaga cararaya maantaba soo qabsa telefoonka casriga ee dabadeedna youtube-ka gal oo ka baro sida waxa ugu wanaagsan wax loogu baran karo ama cunada oo markaas markii dambe ninkaada raalli uu kaaga noqdo uu ku dhaho alla ilaahay cuntadii aan rabay ay gabadhi karisay hana dareensiini ninka inaa youtube cuntada ka baratay oo waxaa dhahdaas aan xaajiyow aniga ayaa isdareemee ka raali noqo wixii hore dhece isagoo aan filaynin u samee una dhaho lacadee kadibna waxaa markaasi arki doonaa isagoo si wacan markaas ugu mashquulsan cunada oo markaas kuleeyahay iisoo kariya ilan gabadhina ma ogo in internetka ka baranaysa cunnada bariiska qaabka loo shiilo laiskugu rido hadii wixii hore markaas intii markay eh, maraqi iyo ama suugadii wixyaalay inta isku buraan bariis dalaci la karin jiray la kala gelin ma aha iminka waxaa bilaabatay hab kaloo casri ah in markaas nyaanyada intii la shiilo howlihii laisku dardaro kadib bariis intii lasoo qaado la shiila asagana kadibna biyo lagu shubo isla haddana bariis kale lagu sii shubo waa howl kale oo beryahan bilaabatay haddaba maanta waxaan ku leenahay qaraac star five four four hash ama xidig shan afar afar afar geys bal ka waran dhegeyste adigoo teleefoonkaaga gacanta ku haysto ayaad markaasi war dhammaystiran helaysaa waxaad ka dhacaysaa m- dunida iyo daafaheeda waxyaalaha ka dhacaya ayaa helaysaa oo halkaasi adigoo gurigaada joogo xeryaha qaxootiyada dhadhaab adigoo kaakuma joogo adigoo markaasi siyelo joogo adigoo mandheera beled xaabo meel waliba aad joogto ayaa halkaas kala soconaysaa wixii sida wax u kala socdaan waa goorma waa markaad internet aad haysato telefoon casrina aad haysato shirkadda isgaarsiinta safaricom ay ku fududaysay ee maxaad sugaysaa maantaba qaraac star five four four hash ama xidig shan afar afar afar geys waad ka sarfan kartaa mid dhaata ah ku anfacayso mid markaasi isbuuciiba mid bishiiba adiga lacagtaadu keliya ku xiran tahay halkaasi ayaa markaasi mashquul ku noqonaysa telefoonka oo dunidan casriyooday ayaa markaasi gadaal ka gaaraysa oo weliba waa dhaafaysaa ma jeceshahay inaad muxaadaro gabeeyo waxaba kala duwan aad ka daawatid internetka maanta waad haysataa oo dhammaan aan ka wada faa'iidaysano shirkadda isgaarsiinta safaricom qaybteeda markaasi ee bulshada loogu talagalay sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen aan kugu daro mar kale bangiga k c b ayaa markaasi ku garab taagan ama u garab taagan macaamiisha inuu markaasi ka gobciyo ama kobciyo ganacsigooda bal ka waran qofka goobta adiga joogto kula joogo oo xaqiijinaya in wax waliba ay dhammaystiran yihiin aad u samaynayso qofkaasi waxaa la dhihi karaa waa saaxiibka aabbaha ama hooyada ama ehelkaada sidoo kale waxay markaasu noqon karaa hooyada xilli waliba garabkaada taagan qofkaasi ama hay-adaasi qiim- qiimeyn intay dhan ayay markaasi ku- ay- dabcan uu qofkaasu kaa mudan yahay waa mid aad markaas aada u weyn ayaan filayaa haa haddaba bangiga k c b ayaa ah saaxiibka halkaad joogto islamarkaana xaqiijinaya inuu ganacsigaaga heerkaad doonto uu markaasi kaa gaarsiin karayo k c b bank waxa uu leeyahay in ka badan ilaa iyo laba boqol oo laan guud ahaan dalka waxaadna markaasi ka helaysaa dadaalka waad- war- waxaa ka helaysaa dadaal xoogan oo markaasi qofka uu kagu kobcin karo ganacsigooda waxaana ka heli kartaa dalalka sida kenya rwanda burundi tanzania south sudan iyo etoobiya bangiga k c b waxa uu leeyahay adeegyada kala duwan sida maalgelinta xoolaha hagbadda maalgelinta ganacsiga adeega eh, dabcan iyo weliba ayuutada ayuu markaas kugu fududaynaya waxaana kaga faa'iidaysan kartaa dadka isku imaaday oo maalgashi iyo waxa la midka doonayo inay ka samaystaan tiradooba waxay markaasi lagu qiyaasay ilaa iyo shan iyo konton qof inay markaasi ku samaysan karaan ayuuto waxayna fursad u helayaan inay helaan ilaa iyo laba boqol iyo konton milyan oo maalgelin ah oo shirkadda markaasi ama bangiga k c b uu ku siinayo muddo lix sano ayana markaasi ku bixin karayaan dadkaasi ee shanta ilaa iyo kontonka qof haddii markaasi ay is aruursadaan bulshada soomaaliyeed waa kuwa markaasi isticmaala ha- hanaanka ayuutada adeegan ayaa u noqonayaa ama kuu noqonayaa mid ay si weyn markaas ad- ama qofka uga faa'iidaysan karo ayagoo adeegyada kala duwan ay uga faa'iidaysan karaan bangiga wuxuu markaasi ku leeyahay adeega k c b sahal bank waa qayb markaasi ka mid ah bangiga k c b oo ah adeega waafaqsan shareecada islaamka waa hanaan aan keli ah markaasi ka shaqayn kobaca dhaqaalaha oo wax weliba markaasi isku jaangooyo hanaanka markaasi qiimihiisa waxa uuna markaasi ku siinaya adeegyada kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka waana adeega u gaar ah muslimiinta si ay oga faa'iidaystaan maantaba ka faa'iidaysa adeega k c b oo teg laanta kugu dhow ee bangiga dhammaan laamaha kala duwan ee bangiga ayaad ka helaysaa adeega k c b sahal banking dhegeyste mataa ganacsade ma- eh, dabcan macaamiil ka ah k c b bal waxaad noo sheegtaa sida uu bangiga k c b uu ku caawiyey adiga iyo ganacsigaaga wixii macluumaad dheeraad ah kala xiriiri k c b eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber ama whatsappka eber toddoba hal hal eber sideed toddoba sid- eber sideed toddoba ama booqol laanta kugu dhow ee bangiga k c b k c b waa saaxiibka bangiga dhegeystayaal soo noqod wanaagsan dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan arrimaha gargaarka biniaadinimada iyo qaxootiyada oo talaada weliba halkan aad ka dhegeysataan dhegeystayaal iyadoo saakaan soo dhegeysanay dhankaas etoobiya iyo weliba dhanka dega- deegaanada soomaalida iyo weliba abaarta xoogan halkaasi ku dhufatay baraka xooganna sidoo kale usii weheliso oo sidoo kale kasoo hayaameen beerihii dhaga- dalagyadii beerahoodii xoolahoodii sidoo kalena ay halkaasi ku baaba-een sida markaasi ay ku sheegtay hosoora iyo jo iyo gonje ama gooje dhegeystayaal sida hay-adda qaramada midoobay ee qeybteeda markaasi socdaalka adduunka ay warbixin kasoo saartay dhegeystayaal iminkan dhankaasi aan u jaleecno dhegeystayaal hay-adda qaramada midoobay ee qeybteeda markaasi u n ocha ee ku-xogeenka xogayaha guud ee arrimaha biniaadinimada iyo weliba isku- eh, isku duwidaha ama isku duwidda howlaha gargaarka ee deg deg ah martin grivin ayaa markaasi sh- booqday eh, soo gebagabay booqashadiisa oo markaasi ku dega- uu ku tegay uuna ku maray afar eh, dabcan waa afartii maalmood ee uu ku joogay dalka etoobiya shilay ayuu booqday magaalada makheel ee gobolka tigrey halkaasi uu kula kulmay haweenkii colaaduhu saameeyeen hay-adda samafalka iyo weliba hay-adda samafalka halkaasi ka howlgasho waxa uu sidoo kale kula hadlay mas-uuliyiinta dhabta ah ee baahida loo qabo gargaarka biniaadinimada isagoo taasi ka hadlay kuna sheegay in ay sidoo kale loo fududayn doono kana la hadli doonaan ahaa, dooca- oo dowladda markaasi federaalka etoobiya uu hogaaminaya ra-iisul wasaaraha abiy axmed ilaalinta rayidka dhammaan goobaha oo ay ka- ay ka teliyaan iyo weliba ixtiraamka mabaadi'da bini-aadinimada ayuu sidoo kale soo hadal qaaday martin grivin Mm, dabcan shalay oo markaasi ee, uu adis ababa ayuu griffin mar kale kula kulmay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda etoobiya si ay u ogaadaan habka loogu horumarin karo gargaarka biniaadinimada iyo weliba gargaarka dhammaan dadka ay aadka ugu daneynayaan sidoo kalena ay ugu baahan yihiin dhibaatada halkaasi ka taagan ay fooda isku darayaan ciidamada federaalk etoobiya iyo kuwa markaasi t p l f ay go-doon xoogan halkaasi ay ka dhasheen colaado barakac ballaaran abaaro fatahaado cudurro dilaaca iyo weli sidoo kale ayah xariir xoogan ku keenay ayaa markaasi kusii wada baah- kusii habsaday wadankaasi ama waqooyiga etoobiya ee tigree iyadoo she- ay sheegtay in labaatan milyan oo qofa ay markaasi loo beegsaday ama loo doonaya in la beegsado loona gaarsiiyo gargaar bini-aadinimo ah oo ay ku jiraan toddoba milyan oo ay si toos ah ay u saameeyeen colaadaha waqooyiga etoobiya ee tigree farqiga maalgelinta ee wax ka qabadka ama kabedelka ama wax ka bedelka bini-aadinimada ee etoobiya labada kun koob iyo labaatanka ayaa ka badan ilaa iyo hal dhibic saddex milyan ee dollarka mareykanka qiyaastii lix boqol iyo lix milyan ayaa markaasi loo abaabulay si loogu jawaabo arrimaha qorshuhu jawaab celinta ay u baahan yihiin dadka waqooyiga ee etoobiya laakiin waxaa la sheegaya hay-adda qaramada midoobay in ay dhammaan aysan wada gaarin taageeradii la doonaya inay halkaasi ka gaaraan iyadoo markaas dib ay usoo rogaalo celisay dowladda federaalk etoobiya sheegtana in markaasi ay baabi-in doonto cid weliba markaasi taageerto t p l f dagaal xooganna ay ku qaadi doonto mid cirka iyo mid dhulka ah ilaa iyo afar boqol toddobaatan iyo afar milyan oo loogu talagalay wax ka qabashada qeybe dabcan qabya oo dabcan qeybaheeda kala duwan ee qorshuhu ka jawaab celinta bini-aadinimada kaas oo dabooleyso deegaanada markaasi ka baxsan tigree si kastaba ha ahaatee tani ayaa markaasi aada uga fog tahay xaqiiqda rabta ah ee markaasi lagu gaarsiin karo dadka dhibaatada halkaasi ka taagan iyadoo markaasi dowlada- dowladaha yuruba wadamada kale afka furanayaan kagana hadlayaan inay dhibaatada ka dulqaado dowladda etoobiya waqooyiga tigree halkaasi ka hayso iyadoo qaar ka mid ah tigree la sheegaya inay wadamo qaar ay taakuleynayaan ama taageerayaan laakiin taasi qaramada midoobey kamaysan hadlin balse waxay keliya iminkan diiradda ku saaraysan kagana hadlaysaa sidii wax kaqabadka biniaadinimada wax looga loogu sameyn lahaa waxna loogu fulin lahaa lacagihii weliba qarashaadkii adeegyadii baahyada markaasi kala dubnaa iminkan dhammaan dunida iyo weliba hay-adaha caalamiga ay dhankaas u jihaysteen waxaana markaasi xaqiiqda ay sheegayaan inay kafogaanshuhu ay iminkan doonayso in ay rasmiga gacanta ay ku dhigto iyo sidoo kalena gacanta ay ku dhigaan dadka markaasi ee dhibaatada iyo duulaanka ay ku soo qaaday waqooyiga etoobiya ee tigree waana markaasi horaan ay sheegeen t p l f waqooyiga markaasi tigree inay ka gu'i doonaan etoobiya laakiin taasi dhegjalaq maysan siinin dowladda federaalka etoobiya uu hogaaminayo abiy axmed dhanka iminkan maymaar oo ah arrintan markaas iyadana ay daba socto waxaa markaasi shalay la sheegayaa in kaaliyaha xoogayaha guud ee arrimaha bini-aadinimada iskudibaha waa iskudibidaha gargaarka ee dabcan deg deg ah martin griffin ayaa soo saaray bayaan ku saabsan sii dabcan si dabcan dhibaatada markaasi sii kordhaya rabshadaha iyo weliba baahiyada bini-aadinimada ay maymaar ee halkaasi ka haysato si wax looga qabto isagoo markaasi ku sugan etoobiya ayuu warbixin markaasi dhammaystiran uu soo saaray ama bayaan uu soo saaray ku sheegay inay wax looga qabto iyadoo laguna gudbo dhibaatadan mid markaasi wajaha kale ama waddo kale oo ammaan ah looga gudbi karo waxa uu sheegay in xaaladaha bini-aadinimada ah ee maymaar ay kasii darayso guud ahaan dalkaasi waxaa hadda jira in ka badan ilaa iyo saddex milyan oo qof oo u baahan gargaar bini-aadinimo sababtoo ah iska horimaadyada sii kordhayo iyo weliba ammaan darada ammaan xumada ammaan darada xuman halwaa dabcan ammaan darada halkaasi ka jirto covid sagaal iyo toban iyo weliba dhaqaale xumo halkaasi ka taagan haddii aan markaasi la joojin rabshadaha iyo weliba xalinta nabadda ee dhibaatada maymaar tirada ayaa kor usii kici karta ama sii badan karta ay markaas doonaya in ay nolol wanaagsan ay ka helaan hay-adaha qaramada midoobey iyo weliba wadamadaasi tani markii ciidamada qalabka sida ay la wareegeen ilaa kowdii febraayo sanadkan boqolaal kun oo qof ayaa lagu qasbay inay markaasi guryahooda ka cararaan rabshado ka dhacay dalka oo dhan waa dalkaasi maymaar waxaana laba boqol saddex iyo labaatan kun oo qof ay weli markaasi ku barakacsan yihiin gudaha dalkaasi tani waxay markaasi ku jirtaa ilaa iyo boqol iyo lixdan shan oo kun oo ku nool koonfurta bari ee dalkaasi waxayna kor u dhaafaysaa dad aada u tiro badan oo horey markaasi uga barakacay gobolka rakhiin jiin shan iyo sidoo kale khashiin ka hor intaa markaasi aan lala wareegin barakaca muddada dheer ayaa weli markaasi ah mid aan markaasi xal loo helin xalkiisana daba dheeraatay iyadoo boqol afartan iyo afar kun oo qof oo rohinga ah ay weli markaasi ku xayiran yihiin xeryo iyo weliba goobo u eg kaamamka rakhiin gaar ahaana oo tan iyo markii ay barakaceen labadii kun iyo laba iyo tobankii iyadoo ay markaas in ka badan boqol iyo shan kun oo qof oo ay ku barakacday kashiin iyo shaan badankooduna muddo sanado ah madaxda oo madaxda oo dabcan waa hay-adaha madax oo hay-adaha markaasi biniaadinimada ay sidoo kale walaac ka muujisay warbixino kusoo saartayna kuna soo daabacday bogoga markaasi hay-adda qaramada midoobey kuna sheegtay in heerarka cunada yarida ama cuno yarida markaasi gudaha iyo weliba heerarha waa heerarka markaasi magaalooyinka oo ay markaasi ka jiraan dhibaato xoogan waana sidoo kale yangoon iyo sidoo kale mandalaay ilaa iyo hadda sanadkan shaqaalaha biniaadinimada ayaa gargaar cunno ah lacag cadaan ah iyo sidoo kale nafaqeyn gaarsiinayaan in ka badan ilaa iyo hal dhibic lix toddoba milyan oo qof oo u baahan guud ahaan maymaar dadka halkaasi ku dhaqan waxay diyaar u yihiin inay wax badan qabtaan laakiin se waxaa caqabad markaasi ah- ku ah gargaarka biniaadinimada iyo weliba dhaqaalaha halkaasi ka taagan rabshadaha iyo dagaalada halkaasi ka kala socdo griffin ayaa sidoo kale sh- ugu baaqay beesha caalamka inay dhaqaale ku bixiyaan jawaabta maymaar inay markaasi ka- in- in ka yar ee, kala badh saddex boqol sideetan iyo shan milyan oo dollarka maraykanka in loogu baahan yahay qarshaha eh, ka jawaab celinta biniaadinimada ay u baahan yihiin dadka maymaar iyo weliba qorshaha ka jawaab deg waa jawaabista degdega ah ee ku meel gaarhka ah loo bilaabay laga bilaabay kadib markii ciidamada qalabka sida ee wadankaasi ay weerareen waana qoraalkii ee ka- markaasi kaga turjumay kagana hadlayay ah, warbixinta ay soo saartay hay-adda qaramada midoobey qeybta markaasi u n ocha weliba gravin uu sidoo kale soo saaray kagana hadlay in tilaabo xoogan laga qaado sidoo kalena wax badan looga bedelo dadka halkaasi ku dhibaataysan una baahan yihiin qarashaad iyo weliba lacag cadaan la- weliba raashiin cunno ah iyo sidoo kale in markaasi cadaalad si loogu falo sirilion ayadana sha- qaramada midoobe waxay kaga hadlaysaa dabcan shantii novembar qarax eh, booyad ah oo shidaal ah ayaa markaasi ku dhimatay ama uu ka dilacay halkaasi ku dhimatay ilaa iyo boqol sida warbixinta ugu dambeysay ay soo saareysa ayna kasoo saartay magaalada freetown eh, sida ay sheegayaan wararka in ka badan ilaa iyo sagaashan qof ayaa lagu daaweynaya isbitaalada iyo weliba xarumaha caafimaadka qoysaska qaramada midoobey ee sirilion ayaa si dhow markaas ula socda xaaladaha waxayna markaasi kala shaqeynayaan dowladaha sida loogu gudbi lahaa cawaaqibka markaasi ka dhalan kara musiibooyinka iyadoo markaasi laisla kaashanaya ururka caafimaadka adduunka w h o waxay markaasi taageerta eh, dabcan taageerida xo- eh, u doona- eh, taageerida xarumaha daryeelka caafimaadka iyadoo markaasi loo abaabulayo sahay in markaasi sidii dadka qofka ee iskaga gaashaaman lahayeen waxay hay-adda qaramada midoobey sheegaysaa in ay hay-adda caafimaadka adduunka w f waa w h o in markaasi kaalin xoogan ay ka qaadan karto dadka wacyigelin xoogan sidii khatarada taxadarka ay uga feejignaan lahaayeen w h o ayaa sidoo kale kala shaqeyn kala shaqeynaysa sidii ay ugu diri lahayd khubaro gacan ka geysata bixinta daryeelka dhiba- dhibanayaasha ah ee markaasi gubtay ama dhibaatada markaasi kaga soo gaaray shidaalkii halkaasi ka qarxay ee sirilion shantii bishan novembar dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeysan arrimaha gargaarka biniaadinimada iyo qaxootiyada ah ayaa aalaba dhegeysataan waqtiyadan oo kale iyo sidoo kale een, talaada weliba dhegeystayaal iminkan dhanankaasi waxaan fiirin doonaa dhegeys warbixintii saddexdii novembar ee bishan new york laga soo saaray ee caruurta ku saabsaneed laakiin marka hore dhegeystayaal iyo ogolaada sidoo kale inaan soo qabto mid ka mid ah adeega qeybta barnaamijka ah dhegeystayaal haddaba dunida way tallaabsatay oo waa waxaa markaasi la joogaa duni casri ah ama casriyowday adeega internetka waxa uu noqday mid aan markaasi marnaba laga maarmi karin waxaay waxaa waayo waxaa markaasi kaga faa'iideysan kartaa adeegyada kala duwan markaad haysato internetka waxaad helaysaa adeegyada dowladda sida ah, co- markaasi codsha- waa codsa- waa codsashada baasaboorka leysinka darawaliinta ama qofka darawalka markaasi doonaya iyo waxa la midka sidoo kale waxaad markaasi ka helaysaa adeegyada adeega adeega markaasi ku ku qaaska ah inaad markaasi faamilagaada asxaabtaada ku hal- wax kula hadasho internetka qaabka ugu fudud sidoo kale qofka ugu adeegsan karo dhegeysta ma leedahay tele waa telefoon casri ah internetka ma istic- ma isticmaashaa waxaad ola jeed waxaan ola jeedaa inaad markaasi booqato ama waxaan ola jeedaa inaad sidoo kale aad ka booqan karto shabakada sida star f m co k e ama www co k e star f m ayaa markaasi qoreysaa si aad u hesho warar sugan oo xaqiiq ah haddii aad markaasi dhegeysanin warkii sagaalkii subaxnimo ama sideedii subaxnimo ama youtube-ka ah ayaa sidoo kale kaga heli karta warbixinadii ugu dambeeya ee qeybta markaasi s t n ay soo sirtay ama sidoo kale muxaadarooyinka youtube-ka halka markaas loo soo dhigayo qaybta cilaansaarka qayb cunakarista kadaba muuqaaladaasi diiniga ah iyo wax markaas wax ku ool ku ah noloshaad wax ka bedeli kara dhegeystayaal haddaba safaricom waxay markaasi kuleeda ka faaideysa adeega internetka si aad u hesho waxyaaba markaasi badan oo aad u baahan tahay oo markaas in badan aad aad ugu ha- dabcan ugu hamuun qabtay laakiin iminkan gacanta ayay markaasi kaa saartay shirkadda isgaarsiinta ee safaricom qof waliba oo ka mid ah macaamiisha safaricom waxuu markaasi kaga faaideysan karaa adeega internetka xirfada cusub ayaa markaasi qofku kaga baran karaa sida hablaha inay markaasi ka bartaan cuni- cuni karinta haddii aa odayga markaas aad aragto in in badan uu kaa mareysanayo ama sidoo kale uu kaa warwareegsanayo kuleeya iska daa cunada waxba has dhibin ha ka- ha kicin ha ka lihin waxba cunada ha karin iska daa meelo kale wax ka soo cunaya waa shaqaan ku jira waa mashquulsanahay oo markaasi maqaaxyadaha iyo meelaha kale waxuu ka soo cunayo dabcan waxaan ku leeyahay dib markaasi jikadaada ama dib ugu laabo gacantaada bal maxaa ka qaldan maxaa halkii wax ka- ka sixi kartaa halkii wax ka hagaajin kartaa waa shayga markaas ugu muhiimsan haddii markaas aad ga- gabadhay ama gabadha ama gabadha aysan iska sixin cunada dabcan waa dhibaato markaas adiga kusoo food saarayso maantaba soo qabso telefoonka casriga ee dabadeedna youtube-ka ka gol oo sidoo kale ka baro qaabta markaas ugu wanaagsan cunada aad qofka uu kaga karin karo asagoo aan filaynin u samee isagoo ayaa markaasi yaaban hadhow la cadeeyo oo cunada markaas afku ku mm, ha dhaho ilaan gabadhii adigana waxaan ku leeyahay dareensiinin inaad cuntada markaas youtube-ka aad ka baratay ah afaaraha iyo sheekadaas adiga gelin waxaa markaas lagaa rabo keliya in aad youtube-ka wax ka barato qeybta cunada loo kariyo qaybta wax loo walaaqo qaybta wax markaas loo shiilo qaybta wax laiskugu daro qaybta wax laiskugula saaro waxaa loo baahan yahay waxaa arkaysaa dabcan qof baasto intuu kariyo waa baaste hee ogow baastuu karina markaas wuxuu suuga uga dhigayaa ee digir ayuu suuga uga dhigaya dabcan waa la garanaya suugada baastada ay leedahay ama bris dalaca waa la garanaya waxyaalaha markaas u baahan yahay haddana ugaalidii ama booshadii waxay l- cuntadeeda ama a- adeegeeda waa la garanaya laakiin dad qaar ayaa fahamsaneen waxaasoo dhan youtube-ka markaasi kaa saacidaya isagoo aan filaynin u samee cunto markaasi aada u khatar ah oo markaasi hayaba ha dhaho alla gabadhay shankaroon ahayd cunto aada u qurux badan macaan badan bay karisay maxaa dhex maxaa isbedele waxaa kadibna ku oranaysaa ku dhahaysaa arrin badan baa isbadeeshee wixii hore ma soconayso oo inaa markaasi aan cunno macaan badan kuu kariyaa marka ha maq- yaan kaa maqlin ninkii baa waan nasiirsanahay oo cunno kale iyo sheeko kale yaan kaa maqlin ilaan adiga ninka markaas cunno fiican aansan u karinin bal ka waran dhegeysta adigoo telefoonkaaga gacanta ku hayso ayaad war dhammaystiran helaysaa waxaad markaasi ka dha- ka dha- wax weliba dunida ka dha- ka dhacayo halkaasi kala socon karaysaa waa dunida iyo daafaheeda halkaas ayaa gacanta ku haysaa wixii markaas dhacay waaba qof markaasi dunida gaarayo kala tartamayo waa goorma waa markaad internet haysatid adeega internetka iyo shirkadda isgaarsiinta ee safaricom waxay markaasi ku leedahay faa'iideysi wacan oo ka faa'iideyso qeybaha kala duwan ee shirkadda internetyadeeda kala duwan oo markaasi ha isciilin ha isdhibaateynin ha iskurbaynin adigoo internetka shirkadda safaricom iyo telefoonkaada casriga aad haysato waxaa kaa maqan messengero waxaa keliya kaa maqan inaad halkaasi booqato waxa adiga danaynayso waxaad jeceshahay oo keliya halkaasi kala socon karta ma jeceshahay inaad muxaadaro gabeeyo waxyaabo kala duwan in markaas aad ka daabatid internetka waa free waa mid markaas aad booqan karto keliya internetkaada iska hubi iska jagaree in markaas wax kugu jiro in markaas qaybta saxda aheed markaas ay haysato waana mid markaas afar iyo labaatanka saac keliya qofka waxaa laga doonaya inuu qaraaco ama sidoo kale uu ku gashado star five four four four hash ama xidig shan afar afar afar afar geys kadibna bal dhegeysta igu soo warceli bal adiga qayb ma ka tahay oo markaas youtube-ka qeybo kala duwan ma ku farxad gelisaa Ah, sidoo kale youtube-ka facebook-ka whatsappka waxaasoo dhan halkaas ma kala socotaa qaybta internetka howshaasi oo dhan waxaa kuu fududaysa shirkadda isgaarsiinta ee safaricom dhegeystayaal idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal aan kugu sii daro bangiga k c b haddaba bangiga k c b ayaa markaasi ku garab taagan ama garab taagan macaamiisha inuu markaasi la kobciyo ganacsigooda bal ka waran qof goobta adiga joogto kula joogo oo xaqiijinaya in wax waliba ay dhammaystiran yihiin oo aad samayso qofkaasi waxaa la dhihi karaa waa saaxiibka aabbaha ama hooyada ama ehelkaada sidoo kale waxay noqon kartaa hay- waa dabcan hay-ad xil waliba markaasi iska saarto ama ku garab taagan qofkaasi ma hay-adaasi qiimeyn qiimeyn intee dhan ayaa markaasi qofka uu siin karaa mudnaanta koowaan uu siin karaa qofka waa mid markaasi aad qofka ula weynaan karo haddii markaasi qof uu ku garab istaago haddaba bangiga k c b ayaa markaasi saaxiibada halkaad joogtoba isla markaaba xaqiijinaya inuu ganacsigaaga heerkaad doonayso kaa gaarsiiyo bangiga k c b bangiga wuxuu leeyahay in ka badan ilaa iyo laba boqol oo laan guud ahaan dalka waxaaba ka helaysaa dalalka markaasi kenya rwanda burundi tanzania south sudan iyo etoobiya bangiga k c b wuxuu markaasi leeyahay adeega kala duwan sida markaasi maalgelinta xoolaha iyo weliba hagbadda ama ayuutada waxaa u taqaano maalgelinta ganacsiga adeega hadgabada ama ayuutada waxaad kaga faa'iidaysan kartaa dad iskugu imaaday oo maalgashi iyo waxa- iyo waxa la midka doonayo tiro- tiradooduna ay tahay ilaa iyo shan ilaa iyo konton qof waxaynu fursad u helayaan inay helaan ilaa iyo laba boqol iyo konton milyan ah maalgelin ah muddo lix sano iyo markaas aynan u bixin karayaan ama si sir ama si in, in ay iskaga bixin karaan qofka inta lix sano laga gaarayo bulshada soomaaliyeed waa kuwa markaas isticmaala hanaanka hagbadda ama ayuutada adeegan ayuu markaas uu noqonayaa mid ay si weyn markaas uga faa'iidaysan karaan dhammaan dadka is aruursada oo iskaashada oo kooxkoox isku aruursada kadibna bal arrin ra'yi isku keena waxaana markaas tirahdaan maxaana anfacayaa maxaana markaasi aniga nolosheeda wax ka bedeli karaa sideen ganacsiga ku ballaarin karnaa sidee ganacsiga xoogan aan u heli karnaa bangiga wuxuu leeyahay adeega k c b sahal bank waa qayb markaasi ka mid ah bangiga k c b oo adeega waafaqsan shareecada islaamka waa hanaan markaasi keliya ka shaqayn kara kobaca dhaqaalaha balse hogaanka ama u- markaas hogaaminta qiimahaaga oo sidoo kale kugu sixi kara sida adiga markaasi aad doonayso oo noloshaada wax badan ka bedeli kara qaybta markaasi ganacsiga wuxuuna markaasi ku siinaya adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka waana adeeg markaas u gaar ah muslimiinta si ay markaas uga faa'iidaystaan maanta ka faa'iidaysta adeegyada k c b oo tag laanta kugu dhow ee bangigaaga dhammaan laamaha kula- ee kala duwan ee bangiga ayaad markaasi ka helaysa adeega k c b sahal banking dhegaysa ma tahay ganacsade macaamiil ka ah ama macaamiil ka ah k c b bal waxaad noo sheegtaa sida uu bangiga k c b kugu caabeeyey adiga iyo ganacsigaada waxay macluumaad ah dheeraad ah kala xiriir k c b eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber ama sidoo kale whatsappka eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber sideed toddoba ama booqan laanta kugu dhow ee bangiga k c b k c b waa saaxiibka bangiga dhegeystayaal maanta waan kaga faa'iidaysana fursadaha kala duwan ee qofka markaasi la doonaya inuu ku helo lacag ay gaaraysa ilaa iyo laba iyo konton milyan ila- waana urur markaasi la doonaya inay soo soo saaraan ganacsigoodana ku ballaariyaan ilaa iyo sh- shan iyo konton inta u dhexayso qof ayaa markaasi is aruursan karaan oo maalgashi xoogan samaysan karaan ayagoo u maraya hanaanka markaasi u dejisay bangiga k c b bank dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa war dhegeysanaysaan arrimaha gargaarka biniaadanimada qaxootiyada oo talaado weliba halkan aad ka dhegeysataan oo alaba idinla socodsiiyo anigoo ah yuusuf bakad dhegeystayaal isku soo noqod wanaagsan dhammaantiin meel walba joogtaan arrimaha ayaan dib ugu noqon doonaa bal hay-adaha qaramada midoobay hay-adda markaasi caruurta qaabilsan unicef hay-adda markaasi eh, u qaabilsan ayadana markaasi eh, gargaarka biniaadanimada iyo sidoo kale socdaalka hay-adda i o m ta hay-adda markaasi u n ocha hay-adda caafimaadka w h o hay-adda markaasi qaxootiyada adduunka ee u n h waa u n h c r ee markaasi waxyaalihii ugu dambeeyey ee markaasi ugu dambeeyey ee markaas dadka aadka u xiiseeyaan ayaa markaasi dhegeystayaasha la wadaagnaa dhegeystayaal waxaalihii ugu dambeeyey iminkana goordhow waxaan gudageli doonaa bal tirada markaasi rasmiga ah ee qaramada midoobey ay soo saartay iyo weliba dhibaatada markaasi yemen ka taagan weliba halka markaas iminka loogu raadinayo lacaga iyo qarashaadka loogu raadinayo dhibaatadana ay dunida markaas ay ka haysato kuwa markaas ugu xun ay yihiin kuwa ka haysta dhanka siiriya iyo sidoo kale kuwa yemen arrimaha gargaarka binaadinimada ayaa weli dhegta waraaricinaysaan dhegeysanaysaan dhegeysa bal iminka dhankaasi uu yaman ugu yaraan sideed caruur ah ayaa lagu soo waramayaa ama lagu soo waramay inay ku dhinteen ama ay ku dhaawacmeen rabshadaha markaasi sii kordhaya ee yeman shantii maalmood ee lasoo dhaafay u n c waa unicef ayaa jimcan waxay sheegtay iyadoo markaasi colaada ay weli sii wadaan ee khasaaraha sidoo kale dhimashadaha caruurta ay aada usii kordhayso iyo weliba qoysaskooda in ka badan ilaa iyo toban kun oo caruur ah ayaa la dilay ama dhaawacmay tan iyo markii ay sii xumaadeen isku horumaadka bishii maarso labada kun shan iyo tobankii oo ay ku dhinteen afar caruur ah ama u- u- u dhiganta afar caruur ah oo maalin kasta ay ku dhintaan maadaama ay kwani yihiin dhacdooyinkii ay qaramada midoobay awooda awooday inay markaasi xaqiijiso ama tirada rasmiga ee saxda ay soo saarto tirada dhabta ahay waxay markaasi u badan tahay inay aad markaasi uga badan tahay kuwa kow iyo toban caruur ah oo ay markaasi lagu dilay ama lagu naf dhibaato nafeed ay kasoo gaartay mariib ee bishii lasoo dhaafay oo keliya mar kasta oo colaada yemen ay holaacdo eh, markaasi rabshaduhu ay kusii xumaadaan iyadoo caruurta dhibaato xoogan ay kasoo gaarto waxayna markaasi bixiyaan qiimaha ugu badan ay markaasi halkaas looga hortago in dhibaato xoogan aysan kasoo gaarin dhibaatada ee caruurta ayay agaasimaha wafulinta unicef herald waa her- waa henry waa henrita fore eh, qoysaska waxay markaasi kula eh, eh, waxay sheegaysaa in waxaa markaasi lagu kala geynayaa rabshadaha aadka u xun caruurta ma aha in ay markaas ahaadaan ama ahaan karaan dhibanayaasha isku hormaadka inay markaas xubin ama qeyb ay ka yihiin weerarada ka dhanka ah dadka rayidka ah oo ay ku jiraan caruurta iyo weliba waxa- waa- dabcan waxyaalaha dhibaatada rayidka kasoo gaaro ayaa ugu badan kuwa caruurta maskaxda kasoo gaarta iyo weliba jir ahaan waxay jebin karayaan shareecada- sh- sharciga caalamiga ee geneva ee barnaamijyada markaasi caruurta dhibaatadaysan kasoo gaarin laguna hubeyn karin dhibaatadana lagu soo eh, dabcan rabshadaha iyo qalabsaha wadamada ka taagan aan marraba qofka loo adeegsan karin sidoo kalena ay gacan laga geysan karin ama qofka gacan uu halkaas dhibaatada caruurta geys eh, dabcan ugu geysanayo inuu xubin ama qeyb uu kaga noqdo waana mid markaasi baalmar baalmarsan shareecada ama sidoo kale sharciga caalamiga sida hay-adda qaramada midoobey unicef ay ku sheegayso unicef waxay markaas ugu baaqaysaa dhammaan dhinacyada isku haya colaadaha in ay markaas ilaaliyaan rayidka eh, mudnaantana siiyaan badqabka iyo weliba caruurta oo ay joojiyaan weerarada ka dhanka ah dadka ay markaasi bartilmaameysanayaan ayna u muuqato inay yihiin dadka kuwa caruurta ah rabshadahan ah, ayaa u dambeeya oo kor u kaca ayaa uu kusii daraya xaalad markaasi quus ah oo haysata caruurta iyo weliba qoysaska muddooyinkii ugu dambeeyey qiyaastii hal dhibic toddoba milyan oo caruur ah ayaa ku barakacay gudaha dalkaasi yemen inka badan laba milyan oo caruur ah ayaa ka maqan dugsiyada ku dhowaad laba dhibic saddex milyan oo caruur ahna way da-doodu ka yar tahay shan sano ayaa la la ildaran nafaqo xumo ba-an ku dhowaad siddeed dhibic shan milyan oo caruur ah ayaana helin biyo ama dibi markaas nadiif ah iyo weliba fayadhoor ama weliba nadaafada oo halkaasi aada ugu xun sida markaasi ku sheegayso hay-adda qaramada midoobay qaybteeda hay-adda socdaalka adduunka iyadoo isla- isla kaashanayaan hay-adda qaramada midoobay dhegeystayaal ee u n ocha warbixin lasoo saaray toddobadii bishan ee ku beegneed axadda ayaa la sheegayaa in hadda waxaa jiri dabcan waxaa hay-adda qaramada midoobey unicef ay sheegaysaa waa raalli ahaadee waa hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiyada adduunka U- waa u n c r waxaa hadda ay jiraan in xiriir cad oo u dhexeeya xaaladaha degdega ah ee la xidhiidha cimilada iyo weliba barakaca qasabka ah unhcr hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in iyadoo xaddii warbixin dheere soo saartay iyadoo ka codsanayso in hogaamiyaasha inay dabcan ereyada markaas u bedelaan ama ereyadooda ay u bedelaan ficil ayna xoojiyaan taageerada dadka lagu qasbayo inay qaxaan iyo- iyo kuwa markaa martida loo yahay si loo ho- looga hortago loona yareeyo khasaaraha eh, ka dhalan karo gobolada markaasi aadka ugu nugul sida markaas hay-adda qaramada midoobey ku sheegaysa warbixinteeda iyadoo shirkadda qaramada midoobey ama shirka qaramada midoobey isbedelka cimilada ee c o p ama cop uu gelayo isbuucii ugu dambeeyey islamarkaana uu diradda lagu saarayo laqabsiga unisef waa unhcr waxay markaasi ku baaqday in gargaar dheeraad ah la siiyo dalalka iyo weliba bulshooyinka ay sida weyn u saameeyeen xaaladaha degdega ah ee cimilada ay ka- ee haddana la la daala dhacayo waana xagga markaasi taageerida diradda laguna saaro wuxuuna markaasi waxayna u baahan yihiin in loo gudbiyo mashaariicda la- la- dabcan la- la gaarsiiyo bulshooyinka ku salaysan si loo caawiyo malaayiin la daala dhacasan saameynta musiibooyinka isbedelka cimilada kuwaasi oo intooda badan ay ku barakacaan marar badanna sidoo kale barakaci- barakicinta ay dib markaas ugu soo noqnoqoto sida hay-adda qaramada midoobey ku sheegayso shirka qalaha waa shirka golaha qaramada midoobey ee cop waxay markaasi sheegaysaa in markaasi dhe- dhinacyo fara badan lisla wada eegi doono la firin doono bal hanaanka rasmiga saxda isbedelka wax looga qaban karo wadamada dhibaatada ay saara- ay saaran tahay waxaana markaasi ugu sheegaysaa in ay kuwa ugu xoogan ay tahay wadamada markaasi martida qaar ay u yihiin dadka barakacayaasha dadka markaasi ay qaxootiyada qaarkood ay ku yihiin kuwaas oo sheegeen inay gacan saddexaad afraad u baahan yihiin in sidoo kale ayagana dib wax loogu celiyo inta badan dadka aan taageerada aan dabcan taageerno waxay markaasi ka soo jeedaan dalalka safka hore ee kaga jira xaaladaha degdega ah ee cimilada ama waxaa markaasi lagu martigeliyay gobolada ay si is- waa isku mid ay ugu saame- ugu saameynta badan sida hay-adda qaramada midoobey ku sheegayso warbixinteeda ayuu yiri filipo grandi oo ah wakiilka markaasi sare ee qaramada midoobey ee qaxootiga waxa uu la kulmay masiibooyinka cimilada ee la xiriira sida fatahaaduhu abaaruhu iyo weliba saxaaraha ee markaasi in ay kuleel fara badan xoogan ay aada u dareemayaan wadamada qaarkood ama wadamo aada u tiro badan qaarkood laakiin waxay sheegayaan in haddana s- loo sii kala ildaran yahay ay u baahan yihiin in gacan xoogan saddexaad wax loogu qabto dadka dadka martigeliyay dadka kale tani waxay markaasi baabi'i waxay markuu leeyahay baabi'inaysaa m- miciishada waxay markaasi hurinaysaa colaada waxayna sidoo kale dadka ku qasbaysaa inay markaasi guuraan iskaga hayaamaan kana tegaan goobahooda kala duwan waxayna si deg deg ah ugu mahad dabcan og- og- waxaan u baahan yihiin fikir cusub oo markaas wax kaga bedeli kara noloshooda hal abuurka cusub maalgelin cusub iyo sidoo kale in loo heli karo wax markaasi ay ku qanci karaan ama noloshada ay ku qanci karto in nolosha tan imikan haysato oo dhibaatadan ay ka mid tahay cimilada ee cop isbuuciyadii ugu dambeysay ay eh, markaasi looga arinsanayo arrintan ay marayso rabitaanka siyaasadeed si loo xakameeyo cadaaladda xaliddana markaasi wax looga qabto iska is- waa dabcan in wax looga qabto is- waa arrimaha isdabamarinta ee ku aadan cimilada ee markaasi siyaabooyinta kala duwan looga hadlayo waxaana markaasi sheegaysaa in qaramada midoobey u n c r inay tahay mid markaasi xaqiiqda rasmiga ah loogu hagaajin karo loona mari karo hanaanka rasmiga saxda ah laiskala wada kaashan karo markay warbixinta dhammaystiran ay kasoo wada saaraan shirka markaasi guud ee qaramada midoobey ee cop ay kaga hadlayaan wadamada markaasi burwaaqa sooranka iyo kuwa markaasi quseeyo iyo ciddii markaasi farta lagu fiiqayo ee ah in markaasi kaalin xo- eh, kaalin xoogan markaasi laga geysto wadamada saddexaad ama gacan saddexaad inay heli karayaan glasgow la taliyaha gaarka ee unisef ee waxqabadka cimilada andrew harper ayaa muujinaya in saameynta isbeddelka cimilada ee barakacayaasha boqolkiiba sagaashan qaxootiga ku hoos jira waajibkaada ay waajibkooda unhcr iyo weliba toddobaatan boqolkiiba barakacayaasha gudaha ay ka mid yihiin wadamada ugu nugul ee ugu yar diyaar markaas ugu- dabcan ugu diyaar ugu yihiin ama diyaar aansan ugu ahayn inay markaas wax kaga qaban kar- kaga qaban karaan noloshooda kuwaasoo usii baahan gacan kale intay markaasi loo sii gudbinin ama sidoo kale loo sii marin wadamadaasi malaayiin kale ayaa sanad weliba lagu qasbaa guryahooda marka ay musiibooyinka dhacaan inay iskaga baxaan ama iskaga tegaan misahaba waxaa markaas ifi- ifinayaa ama bidhaaminayaa ama sidoo kale ifin doonaa sidii isbedelka cimilada uu mar hore wax uga qa- dabcan looga gudbi karo loogana ogaan karo dhacdooyinkaa gobolada badan ama martida martigelisay da- dadka barakacay wadamadooda afghanistan soomaaliya etoobiya iyo sidoo kale yemen ayaa ka mid ah wadamada markaasi loo soo qaatay inay markaasi herarka aadka saboolnimada ah ee kaalin xoogan ay kaga galeen herarku herku- eh, dabcan herar dhulku sare u kaca iyo weliba abaaruhu waxay markaas ugu sii daran yihiin saameynta boqolkiiba afartan sida markaasi ay ku sheegtay kuleelka taasoo ugu sii daranayso cunto yarida wadamada qaarkood ay ka jiraan ina barakaci- barakacyaasha in ka badan ilaa iyo saddex dhiban shan milyan oo qof ay d- ay u baahan yihiin arrimo gargaar ah deg deg ah saameyn ay ku keentay cimilada oo isbedeshay dalka mozambique kacdoonkii waxa uu markaas ku qasbay in toddoba boqol soddon kun oo qof ah eh, inay ka qaxaan iyadoo markaas dalka ula daaladhacayo duufaano xoogan ee dhanka siyaasadda saaxil heerar dhulku hal dhibic shan jeer ayuu markaasi ku qasbaa ama ku dhaq- si dhaqso ah isku bedelaa adduunka intiisa kale saameynta cimiladana la dhihi karaa waxay markaasi kordhinaysaa tartan khayraadka meelaha markaasi kooxahu hubaysan ay hore markaasi uga faa'iidaysan jireen maamul daciif ah saboolnimada iyo weliba xiisaha xisaamid waa dabcan xiisaha oo markaasi colaadaha sare usii kaca ayaa haddana sii laba jibaaraysa heerkulka wadamada markaasi iminkan aynu soo sheegnay inay sii kacaan ina sidoo kale dadka ku qasbanaan ama noloshooda ay siin wayso inay halkaasi ay kusii nagaadaan iyadoo ay taageerish- taageerayaasha istiraatiijiyadeed isku dhafka ah ee qaramada midoobe ay saaxil iyo weliba un c r ay isku keento khubaro dhanka arrimaha kaga saadaaliso kagana hadasho falanqeyn xoogan ee lagu saadaalinayo hoosu dhaca oo- ama hoosu dhimidda mashruucan markaas hay-adda qaramada midoobey u n c r ay kaga dhexdhexaadin karto sidoo kalena qofka lagu saadaalin karo halka isbedelka uu ku imaan karo isbuuciba ama maalinlaha ah ay markaasi qubaro qata- qubaro markaasi ay kala duwan ay kaga ta- kaga tashadaan ama sidoo kale loo heli lahaa hanaanka rasmiga saxda ah horumar bini-aadinimo loogu gaarsiin karaa meelaha kala duwan iyo weliba nabad xasilooni ah ay dhammaan dadka u he- u wada helaan ay ku wada nagaan karaan guryahoodan ku wada joogi karaan unhcr waxay markaasi ka shaqeynaysaa ilaa iyo boqol iyo soddon wadan oo bixiya ilaalinta iyo weliba gargaarka iyo taageerida barakacyaasha iyo weliba bulshooyinka martida loo yahay si ay ula qas- eh, ma qabsadaan oo ay markaasi xal ugu abuuraan cimilada sii kordhaysa ee aan markaasi waafaqsanayn sidoo kalena dhibaato xoogan ku keeni karayso waxaan markaasi ka howlgalnaa meelo badan oo horeyba ah, ula kulmeen saameynta xun ee ho- ee kor u kaca herarku ah, hal dhibic shan ay gaareeyeen mar hore mr harper ma sugi karno c waa cops b- eh, dabcan badan inay markaasi ballanqaado badan ay sameeyaan iyadoo iminkan tani u baahan tahay in wax lagu qabto kagana codsadeen in wadamada markaasi ay dhagaha furaan sidoo kale noqdaan kuwo u dhaga nugul arrimahan si wax looga qabto loogana soo qaado wadama- wadamada ay ku dhibaataysan yihiin una imaadaan wadamada markaasi ayaga ee aadka u danaynayaan si markaasi noloshooda ee heer kale ay iskugu bedesho mr grandi waxa uu intaasi ku daray barakaca qasab ah waxaa mid markaasi ah mid cawaaqib xumada bini-aadnimada ee ka dhasha isbedelka cimilada ee aanan markaasi muujinayso sinaan la-aanta qotada dheer ee ka jirto adduunkan haddii markaasi barakaca qofka lagu qasbo inay tahay mid markaasi sinaan la-aan ay dunida u horseedi karto mid qoto dheer oo markaasi ka jirto adduunkan oo lan loo baahnayn in qofka lagu qasbo haddaba iyadoo markaasi la shaqaynta kuwa heerba heerka kala duwan ay markaasi saameyntooda isbedelka cimilada gaar ahaana kuwa lagu soo timay ama ku- looga soo tegay guryahooda ay saameynta xoogan ee ugu weyn ee dhanka cimilada ay dareemayaan waxayna muhiimadda markaasi gu- iminkan ku doonayaan kuna saarayaan in markaasi weji kale ama gacan kale markaasi loo fudeeyo kuwa markaasi dhibaatada haysata waa kuwa barakacayaasha sidoo kale kuwa qaxootiyada inay wadan wadamo kale ay heli karaan laakiin waxay markaasi iminkan saadaalin xoogan ay markaasi fafaalo kaga soo bixi karaan sida qo- looga dareemi karo qoraaladooda ay sidoo kalena rajeynayaan inay markaasi dheganuglaan xoogan ay doonayaan inay ka helaan wadamada markaasi burwaaqa sooranka sidii ay u qaadan lahaayeen dad aada u tiro badan ee barakacsan sidoo kalena qaxooti ku ah dunida qoraalada ee markaasi to- ee- ayaa markaasi kaga hadlaysa ee qaramada midoobey un syar waxay markaas weli daba taagan tahay kagana hadlaysaa sidii xal waara loogu heli lahaa dhibaatada soo noqnoqota ee qaxootiyada ku imaato ee cimilada isbadbadasho iyo dadka markaasi barakacayaasha iyadoo markaasi loogu aaneyn karo waxyaale aada u tiro badan ay horaan ay soo sheegtay qaramada midoobay un sr waxay markaasi dooneysaa in martigeliyaasha iyo weliba qaxootiyada si ay u taageerto dhismaha halka ay suurta waxa halka suurtagalnimada ah bangladesh un c r iyo weliba howlgan waa howlwadanada waxay markaasi kala shaq- kala shaqeynayaan qaxootiga rohinja si ay u u heli karaan geedi socod deg deg ah wax looga qaban karo oo looga bedeli karo isbedelada xu- dabcan ay iminkan dhibaatada ku keentay ee qeybta cimilada ee coob kalfadhigeeda iminkan warbixin rasmi aysan kasoo saarin laakiin mid hordhaca qaramada midoobey unicef waa qaramada midoobe qeybta markaasi hay-adda qaxootiyadah un c r ay kusoo saartay soona saartay warbixintii maalintii xaddi aynu soo dhaafnay dhegeystayaal dalka cameroon qaxootiga kasoo qaxo rabshadaha nigeria ayaa hadda gacan ku geysta hirgelinta geedi socodka cagaaran ee weyn mashruucan oo ay markaasi ku qasbayaan in xanibaad dheer ah oo markaasi dhan ilaa iyo siddeetan kun oo afrika oo dhan si loogu markaasi loogu loogu dagaal marka loogu dardargeliyo saameynta dhibaatada kasoo gaarto cimilada looguna qaado inuu helaan wadamo kale un c r waxay markaas sidoo kale ballanqaadaysa ama ballanqaaday in ay dhim- dhimayso g- gaaska aqalka oo dabcan waa waxyaalaha markaas dhibaatada dhirta u keeni karo ee ku- ku- oo qaaca xoogan ee gaaska ku baxay hawada kuwaasuu sheegay in dhibaato xoogan ay ku keento yaraana ay ku keeni karayso waxyaalaha markaasi ee qofka dhala- dalaga ah ee beeraha markaasi kasoo go-o uu ku keeni karo ama sidoo kale cimilada hawada isbedbedelayso kuleelna ku keeni karto daruuraha waxyaalaha markaasi ay sheegi karto inay qaac xoogan ay saari karto ayay markaasi kaga degaysaa in warshadaha xoogan ee ballaaran inay kaga hadlaan kuna yeereeyaan dhibaatada cimilada xoogan ay ku keeni karto iyadoo aada markaasi qayladhaan xoogan afka iskula furnaan dhammaan hay-adaha qaramada midoobay iyo weliba wadamada si wax looga qabto dhegeystayaal si loo ilaaliyo dadka horey ugu soo qaxay colaadaha oo ay markaasi noloshoodu halkaasi jo- jawiga rabshaduhu ay sii kordhi karayaan waxaana markaasi u anaynaysaa in kuleelka qofka qofka uusan u dalqaadan karin iyo dhibaatada iyo cimilada iyo kuleelaha ka jira cunyarada keni kartana in qofka damiir- damiirkiisa uu siin waayo k- markii dambena ku qasbado qofka in colaad uu qaado jirka waxyaalaha markaasi hamuunkiisa kasoo baxayo sida qaramada midoobey ku sheegayso waxyaalaha markaasi keeni kara suurtagalka ah i si loo xakeemeeyo cawaaqibka xumada bini-aadinimada ee ka dhan oo dabcan ka dhalan karaysa xaalada deg deg ah cimilada iyadoo markaasi loo adeegsan karo tillaabooyinka soo socdo ee qaramada midoobe u baahan tahay in xalkeeda loo helo kordhinta taageerida dhaqaalaha teknolojiyada iyo sidoo kale kartida si loo baajiyo loona yareeyo loolanka hadlayo barakaca eh, markaasi la xadiidka ah ama saameynta xoogan xun ee isbeddelka ku keeni kara cimilada si aad wax uga yareyso waxaas maxay leeyihin sidii wax loogu yareyn lahaa xaqiiqda gaaska eh, qaaca markaas ku baxayo meelaha fofog Aq- dabcan dhirta wuxuu ku keeni karaa in markaas aada wixii u yaraadaan sidoo kalena xaaladaha aan laga hortegi karin ay aada ugu sii xumaan karto lagana fogaado cawaaqib xumada oo ay markaasi ku jirto barakaca dowladuhu waa in markaasi ay ku adkeystaan ballanqaadyadooda in ay markaasi ay ku xa- ay- ay ku xa- ay ka gudbaan loona helo taageerada ilaa iyo hal dhibic shan darajo oo celsius ah iyo in s- ay markaasi sugnaanta net epas waxaa loo yaqaana caalami ah in markaasi bartamaha qarniga wax looga qabto loona heli karo in xaaladaha cimiladaha ay aada u deg- u degnaato sidoo kalena ay noqon karto qof waliba inuu dareemi karo in xaalada cimilada ay aada markaas u wanaagsan tahay waxaana markaasi sheegaysa in rubabka dabadheeraada iyo waxyaalo fara badan inay suurtagalnimo kaga dhigi karto arrimaha cimilada in la taageero loo fidiyo da- dabcan dalalka nugul iyo weliba bulshooyinka soo barakacay kuwaas oo ay wax ka taray oo u baahan isbeddelka cimilada laakiin haysata ilaha ugu yar oo ay markaasi ku diyaarin karayaan oo ay kaga qas- kaga gudbi karaan heli karaan nolol aada u wanaagsan tani waxay markaasi ka mid tahay kordhinta helitaanka maalgelinta cimilada wadarta iyo weliba saadaalinta ka eh, s- s- waa dabcan saadaalin xoogan ay ku siin karto si wax looga qabto loogana gudbo kahortegin- ka hortegidda iyo weliba diyaar garowga maalgelinta oo ka ah in markaasi lagu caawiyo dadka dhibaataysan barakacayaasha ah oo wax loogu qabto dhibaatadana ay aada usii yaraato sida hay-adda qaramada midoobe warbixinteeda xooganeed ay markaasi kusoo saartay dhegeystayaal waana markaasi shirkii cop ay markaan gebagabadeeda markaas iminka sii maraysa laakiin hay-adda qaramada midoobay qeybteeda markaasi qaxootiyada un c r ayaa kaga sii hordhacday kagana sii hadashay iyadoo markaasi saala- saadaalin xoogan ay markaasi kaga hadashay kuna sheegtay in isbeddelka ay dhibaato xoogan ay ku keentay dunidao dhan waxaana sidoo kale iminkan ay ka codsanayaan qaramada midoobay waa hay-adda u n h r in ay loo baahan yahay codsiyana kala duwan ay u dis- u dirsanayaan in ereyada ay u bedelaan ficil ayna xoojiyaan taageerada dadka lagu qasbay inay qaxaan dadka qaxootiyada dadka barakacayaasha in markaasi loo gacan gacan kale markaasi loo fidiyo oo loo qaado wadamada markaasi ayaga doorbidayaan ama ay jecel yihiin sidii halkaasi noloshooda ay halkaasi kaga gudbaan midda marxaladda iminkan ay ku jiraan waana shirka markaasi qaramada midoobey ay soo jeedisay galfadhigii cob ay cimilada ay kaga hadlaysay inay sheegtay dadkana inaysan u dulqaadan karin dhibaatada iyo colaadaha iyo taasoo sheegtay inay sii huran karto cimilada oo isbedelayso dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyibar ayaa dhegeysanaysaan warkii u diyaargarooba ee tobankii barqanimo dhegeystayaal iyo faadumo laki iyo mawliid maxamed shuure iyo dhegeystayaal waan isku soo laaban doonaa dhegeystayaal ha iga fogaanin ha iga dheeraanin gabagabada ayaan isla eegi doonaa waa hagaag idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari waxaana soo dhegeysteen warkii ee tobankii barqanimo mawliid maxamed shuuriyo sidoo kale faadamo ibraahim aan dib ugu soo laaban- aan dib ugu soo laaban arrimaha gargaarka biniaadinimada ee qaxootiyada dhegeystayaal oo talaada weliba halkan aad ka dhegeysataan saakay ahaan markaasi kaga hadlaynay arrimo dhowr ah ee qaramada midoobey sida hay-adda socdaalka adduunka iom ta hay-adda qaramada midoobey ee qeybta u n ocha hay-addaas ee qaxootiyada adduunka u n h c r hay-adda markaasi beeraha faw hay-adda caruurta unicef iyo hay-adda markaasi caafimaadka w h o iyo hay-adda markaasi cunnada adduunka w f b ee warbixino kala duwan markaasi ay soo saarayeen halkan aan dhegeystayaasha sharafta leh ee qadarinta iqaayaha naga mudan aan kula wadaagayna dhegeystayaal iyadoo markaasi soo xoge- soo xiganayna waxyaalihii ugu dambeeyey dhegeystayaal bal qaramada midoobey cop iyadoo markaas iminkan shirkii golaha qaramada midoobey maanta la doonaya in lasoo gebagabeeyo ayna ka hadli doonaan laakiin waxaa markaas lasoo saaray ilaa iyo qodobo dhowr ah markaas la doonaya in lagu gudbo dhibaatada markaas cimilada ay ku keeni karto dadka dhiba- qaxoontiyada dadka markaas barakacayaasha iyo weliba sidii markaasi gacan loogu fidin lahaa sidii wadamo kale markaasi loo gaarsiin lahaa eh, hadalada qaar halkaasi laga jeedinayo sidoo kalena u noqon lahay kuwo markaasi ficil ah oosan hadal keli aysan noqonin waxaa markaasi soo dhegeystay ilaa qodob malaayiin markaasi ah, la xidhiidha isbedelada cimilada sida nooca khasaaraha iyo weliba dhaawac ah ayaa markaasi ka mid ah waxyaalaha markaasi loo baahanya in uu- markaasi xal loogu helo waxaana looga bedeli karo nolosha saameynta xoogan ay ku keeni karto isbedelada cimilada iyo markaa dadka bulshada iyo dadka markaasi wadamada kale ee barwaaqa soorankasan ahayn ama ahayn ee dabaqada hoose ee iskaga jira ee haddana qaxootiga ay markaasi martigelinayaan in gacan xoogan ayagana markaasi loo siiyo hubka mid- markaasi waa naqshadaha kala duwan iyo weliba qayb qaybgalka macno fara badan loogu sameeyey iyo weliba hogaaminta hanuuninta in markaasi dadka barakacayaasha cilmi baaris xoogan dhanka cimilada iyo waxyaalaha qasbi karo iyo halka markaasi dadka ay u nuglaan karaan ama ay kaga nuglaan karaan in markaasi dadaallo xoogan loogu sii sameeyo iyo weliba dadaalada ay markaasi xoogan ee ay- yaraanta in waxaa loo yaqaano mitigation effort loogu sameeyo dadka waxaa markaasi qaramada midoobey maanta shirkooda sida mr haba iyo sidoo kale mrs maxamuud waxay yuhan qaramada midoobey qeybta markaasi qaxootiyada adduunka u n h c r ku matali doonaan cop ama shirka markaasi qaramada midoobey ee climate change ee markaasi kaga hadli doona inta udhexeysa toddobada iyo sagaalka maanta ugu dambeysa november waxaana markaasi laga hadli doonaa warba- warba- warbixinada markaasi isniinta ay shalay jeediyeen november ah ee ta- markay saacad ahayd laba iyo tobanka duhurnimo ee shalay xarunta shirarka ee saf- safxadda ee markaas ee h ee xarunta shirarka ee safxadda ee qolka gaint ee gaswed warbixinta ayaa sidoo kale dhammaystiran si toos ah loo tabin doonaa itmad waa imathyal maxamuud safiirka ee wanaaga ee qaramada midoobey ayaa markaas sidoo kale qaramada midoobey ka jeedin doonta khudbadeeda kala duwan ee maanta shirkada guud ee qaramada midoobey loo dhan yahay ee qaxootida ee ku saabsan iyo weliba ayadoo matali doonta qaxootiga iyo shid- ee sida markaas looga qeybgelin doono coob ee qaramada midoobey ama dhanka cimilada ee dadka qaxootiyada kuwaasoo la sheegay inay markaasi hanaan xoogan aan saa u ballaarnayn aysan kaga haysan muddooyinka u dambeysay kuna sheegtay in loo doonayo ama loo baahan yahay in qaramada midoobe ay isla kaashadaan isbedelada cimilada ku imaan karto iyo weliba barakacayaasha xoogan ay kusii badan karto iyadoo loogu gudbayo in ay noqoto xalka ugu dambeysa ama xalka ugu dambeeya in laga helo loona gaarsiiyo hanaanka ay markaas yoolkooda mustaqbalkeed mustaqbaleed ee markaas dunida ay aadka ugu raadinayaan waa maxay noqotay mid markaas soo daba dheeraatay jiitankeeda ee sidoo kale sidii xal loogu heli lahaa laakiin waxay noqotay weli mid xal aan loo helin kuna qasban dabcan oo noqotay in qaramada midoobay ay isla kaashadaan waxa laakiin iminka noqotay in markaasi diiradda lagu saarayo ama sidoo kale eedeynta loo wareejinayo wadamada markaasi soo kobcay oo markaasi la sheegaya in wasaqda hawada ay ku furayaan taas keenaysa in cimilada ay aad u xumaato keenteen kuleelo fara badan ay dadka markaasi aysan u dulqaadan karin kuwaasoo la sheegay in warshadaha iyo weliba dadka ay markaas ku qasbayaan inay baraka xoogan ay ku imaan karto goobahooda kala duwan abaaraha xoogan iyo weliba beeraha markaas dadka falan jireen ku noqotay in ay iskaga soo baxaan wadamadooda unan usi safraan ama u tegaan wadamo kale ama sidoo kale ay noqoto kuwa markaasi safar joogto ah ay ka noqdaan magaalooyinkooda ama wadamadooda dhegeystayaal sida qaramada midoobe warbixinteeda ee hay-adda u n c r ay soo saartay warbixintii ugu dambeysay dhegeystayaal qaramada midoobay halkaas aan kusoo afmeerayaa dhegeystayaal barnaamijka hogaanka xaaladda laakiin inta ka hor aan soo qabta mid kamid adeega qeybta kamid ah dhegeystayaal bangiga kc b ayaa markaasi garabka markaasi ku garab taagan macaamiisha inuu markaasi kobciyo ganacsatadooda bal ka waran qof goobta adiga joogto kula joogo oo xaqiijinaya in wax walba ay dhammaystiran yihiin aad u samayso qofkaasi waxaa la dhihi karaa waa saaxiibka aabaha ama hooyada ehelka ama qofka markaas adiga ku noqon karo in xal markaasi mar walba ugu garab taagan yahay qofkaasi mahayadaasi qiimeyn intee la dhan ay markaasi qofka mudnaantiisa siin waa mid markaasi aad u weyn qofka markaas filin karo haddii taageero xoogan uu qofka ku siiyo wax badan qofka uu markaasi kaaga caawiyo oo qofka aad mahad u celin karto sidoo kalena qofka aan hilmaami karin haddaba bangiga k c b ayaa ah saaxiibka halka joogta islamarkaana xaqiijinayo inuu ganacsigaaga heerkaad doonayso kaa gaarsiiyo k c b bank wuxuu markaasi leeyahay in ka badan ilaa iyo laba boqol oo laan guud ahaan dalka waxaana markaasi ka helaysaa dalalka waa dalal fara badan sida dalalka kenya ruanda burundi tanzania south sudan iyo etoobiya bangiga k c b waxa uu leeyahay adeegyada kala duwan sida markaasi maalgelinta xoolaha habgab waa agbadda ama waxaa loo yaqaano ayuutada maalgelinta ganacsiga adeegyada ayuutada waxaa markaasi kaga faaideysan karaan dad aad aad iskugu imaaday ama iskumaatin maalgashi ah waxaalaha markaasi doonaya inay samaystaan tiradooda waxaa markaasi laga doonaya inay udhexayso shan ama konton qof waxayna markaasi fursad u heli karaan inay helaan ilaa iyo laba boqol iyo konton milyan oo maalgelin ah muddo lix sano ah ayay markaasi ku bixin karayaan bulshada soomaaliyeed oo kuwa markaasi isticmaala hanaanka hagbadda ama ayuutada adeegan ayuu markaasi noqonayaa mid ay si wanaagsan oga faa'iidi karayaan bangiga wuxuu leeyahay adeega k c b sahal bank waxaa qayb markaas ka mid ah bangiga k c b oo ah adeega waafaqsan shareecada islaamka waa hanaan aan markaasi keliya ka kobaca dhaqaalaha balse hogaanka qiimaha kuu hogaaminayo qiimaha iyo weliba in markaasi sare uu kugu sii qaado hanaanka adiga aad doonayso inaad markaasi ku kobco dhaqaalahaada ama ganacsigaada waxaa intaas kuu siinaya adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka waana adeeg markaas u gaar ah muslimiinta iyo sida qof weliba markaas inuu kaga faaideysto maantaba ka faaideysta adeega k c b oo tag laanta kugu dhow ee bangiga dhammaan laamaha kala duwan ee bangiga ayaad markaasi ka heli karaysaa adeegada waa ka heli karaysaa adeega k c b salbank dhegeysa ma tahay ganacsade dabcan macaamiil kama ka tahay ama kama tahay bangiga k c b bal waxaad noo sheegtaa sida uu bangiga k c b uu kuu caawiyey adigoo adiga iyo weliba ganacsigaada wixii macluumaad dheeraad ah kala xiriir k c b eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber ama sidoo kale whatsappka kala xiriir eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber sideed toddoba ama booqo laanta kugu dhow ee markaasi bangiga k c b bangiga k c b waa saaxiibka bangiga dhegeystayaal haddaba maanta fursaddan ha iska beeldaraynin dhegeystayaal intaan gabagabada barnaamijka aanan soo afmeerin soo gabagabin waxaan kugu daro mid kamid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal duniyada waa mid tallaabsatay waxaa markaasi la joogaa dunia casriyooday adeega internetka waxuu markaasi noqoyaa mid oo noqonayaa mid aan marnaba markaasi laga maarmi karin waayo waxaad markaasi kaga faaideysan kartaa adeegyada kala duwan markaad markaad haysato internetka waxaad helaysaa adeegyada dowladda sida markaasi codsashada baasaboorka laysinka darawalnimada waxa la midka sidoo kale waxaad ka helaysaa adeegyada adiga eh, khaaska ku ah inaad markaasi familigaaga iyo saaxiibada asxaabtaada kula ad- hadasho qaabka markaasi munaasabka saxda ku ah dhegaysta ma leedahay telefoon casri ah internetka ma isticmaashaa waxaad ula- waxaan ula jeedaa inaad markaasi aad booqan karto shabakada eh, safaricom ama sidoo kale waxaad fo- booqan kartaa shabakada sida shabakada star f m www star f m co k si aad u hesho warar sugan oo xaqiiq ah haddii aad markaasi dhegaysanin wararkii tobankii barqnimo sagaalkii subaxnimo sid- sideedii subaxnimo ama youtube-ka ayaa markaasi ka daawan karta muuqaalo markaasi ku cajabgeliya oo markaasi aad u riyaaqdo kuwa diini ah kuwa markaasi adiga wax ku ool ku ah haddaba safaricom waxay markaasi kuleeda ka faa'iidaysay adeegan internetka si aad u hesho waxyaabo badan oo aad markaasi aad u baahan tahay oo aad markaasi noloshaad wax kaaga bedeli karo qof waliba oo ka mid ah macaamiisha safaricom wuxuu markaasi kaga faa'iidaysan karaa adeega internetka xirfad cusub oo aad ka baran karaysaa sida markaasi hablaha inay ka bartaan cunno karinta haddii aad odaygaada markaas uu kugu wareero inuu cunno aadan aqoonin karinteeda maantaba soo qabso telefoonka casriga dabadeedna youtube-ka kaga gal oo halkaasi kaga baro qayb wanaagsan cunno sidii markaasi loo kariyo qaabka wanaagsan oo ninka markaas aad kusoo jeedin karto qayb ayaa ka tahay qaabka dabcan raaligelin aad qofka aad ku raaligelin karto inay tahay cunno aad u wanaagsan u qiimo badan inaa wadaadkaada aad u kariso sidoo kalena uu ku farxo cunno qiimo badan saaxib maanta waa inaad barataa oo waxaan meelaha faraha aad tagtaagaysaan howla macdan aynigu jirin aad ku mashquulaysaan iska daaya waxaan aad ku mashquulaysaan tiktok ah macno ma lahan laakiin ka baro qaybta markaasi cunno karinta qaybta markaasi wanaagsan adeegan waa mid markaasi adiga ku anfacayo waa adeeg markaasi qofka uu markaasi ninka guriga soo galo uu xarafta ama xarafta ama guriga markuu soo galo uu halkaas ka dhowla cadayn karo intuu adiga kusoo gaarin guriga marka hore soo gelitaankiisa ha u dhoola cadeeyo kadibna adiga dhoola cadeyntaada ha u dambeyso waa shay muhiim ah maanta waan ka faa'iidaysano qaybta shirkadda safaricom iyo weliba qaybta internetka star five four four hash ama xidig shan afar afar afar geys bal ka waran dhegeyste adiga telefoonkaada gacantaad ku haystaa eead war war dhammaystiran helaysaa waxaana ka waxaana markaasi kaga faa'iidaysan kartaa dunida wa- dunida waxyaalaha markaasi daafiyada ka dhacayo waa goorma waa markaad internet haysatid adeega internetka ee shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ma jecesha inaad muxaadaro gabeeyo iyo weliba waxyaabo kala duwan aad ka daawatid internetka maanta oo shirkadda safaricom ayaa ku fududaysa waxay ku leedahay anaga baahidada kaa haqabtirnay baahida maanta aad haysato ama ku haysato waxaa keliya markaasi kaga gudbi kartaa internet bilaash ah internet sidoo kale qiimo jaban internet markaasi ha- si xowli ah markaasi ku socon karo wax weliba markaas aad kaga daawan karto wax markaas adiga ku xiisegelinaya aad jeceshahay hadday di- hadday diini tahay hadday markaasi tahay mid markaasi ee waxbarasho iyo hadday tahay mid markaasi filimo ka daawan karto mid markaasi muxaadarooyin diini ah iyo mid markaasi gabeeye iyo sidoo kale wax si looga barto cunno karinta ayaa mar weliba cilaansaarka ayaa qayb ka ah ama qayb ka tahay dhegeystayaal maantaba haddaba sidoo kale waas- waxaa kaga faa'iidaysan kartaa inaad shaqo aad kaga raadsan karto shaqo la-aanta awgees dhacday ayadoo adigoo gurigaada joogo oo markaasi xafiisyo qaar aad tegin ayaa halkaasi kala socon karta shaqada loo baahan yahay maanta shaqaale may u baahantay star f m waad ogaan kartaa halka website-ka dhagdhag gelaysaa kadibna halkaas wax waliba kala socon kartaa dhegeystayaal maantaba aan u jahan qaadno ana ka faa'iidaysano shirkadda safaricom qaybaheeda kala duwan ee maantaba ay kugu talagashay star five four four hash ama xidig shan afar afar afar gees dhegeystayaal maanta waa ka faa'iidaysano fursadaasi dahabiga fursadda markaas internetka wax waliba aan kala socon karan dhegeystayaal halkaas aan kusoo afurnay barnaamijka hogaanka waad ku mahadsantihin sida quruxda badan aan iskula jahan qaadan iskula socnay kuna ogaanaynay xaaladaha markaasi dunida iyo weliba markaas hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobey ay soo saarayaan kagana hadlayaan dhibaatooyinkii ugu dambeeyey iyo weliba marxaladda markaasi qaxootida ay kala marayaan iyo weliba wadamada warbixinada kala duwan ay soo saarayaan dhegeystayaal si markaasi aan warbixinada aan ula wadaagna dadka markaasi aad ku danaya dadka xiiseeya dadka markaasi barakacayaasha dadka sidoo kale qaxootida dadka markaasi dand- u dunduloola ama sidoo kale arrimaha markaasi xog fara badan doonaya inay ka helaan qaxootida iyo xaaladahooda halka ay marayaan abaaraha xoogan iyo sidoo kale cimilada isbedelayso ayaa markaasi iyo weliba dhanka caruurta dhibaatada ka taagan iyo wadamada markaasi colaadaha ka taagan yihiin ayaan barnaamijka hogaanka wasiirada saaka ku saaraynay iyo weliba qaramada midoobey warbixinadooda hay-adda qaramada midoobey qaybta markaasi unicef qaybta markaasi caruurta u qaabilsaneed hay-adda markaasi cunada adduunka w f b hay-adda caafimaadka w h o hay-adda qaxootida unhcr hay-adda beeraha faw iyo hay-adda markaasi socdaalka adduunka i o m iyo tan markaasi een, eh, u n ocha dhammaan waxay warbixinadeeda u dambeysay ama waxyaalihii ay soo saareen u dambeysay ayaan dhegeystayaasha labadan ay dhegeysta barnaamijka waxaan inla socodsiinaya soo nabsaare anigu ah yuusuf bakat oad ku mahadsantahay sidoo quruxdooda badan aad dhegta igu raaricinayseen ilana socoteen dhegeysta waxaa inoo ballan ah maalinta berrito dhegeysta xaalada dalka iyo waxyaalihii ugu dambeeyey ee waddanka markaasi ka taagan ee siyaasadda dhegeystayaal waad mahadsantihiin sidaasi nabadgelyo shukran shakuuran waa shukran jaziilan meel walbaad joogtaan waa inii xiisay waa inoo berrito laakiin dhegeystayaasha